ahlan wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhi tacala wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wacan wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhammaantiin kusoo dhawaada iminkan xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee ku qoraan usoo xilib halkan si toos aad uga dhegaysataan saaxiib yaal dhammaantiin suwax wanaagsan arooriyo suuban wargeysada kale daily nation iyo sidoo kale the standard soo xilib halkan aan toos saaxiibada ugu soo bandhigna waxyaalaha markaasi kala duwan ay soo qoraan qeybaha daba dhegeystayaashan fursada u siina saaka si ay kusoo kaakiceen kuwa barisay maqalka idaacadda dhammaantiin suwax wanaagsan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin suwax wanaagsan saaxiibada iminkana wargeeska oo hore gacanteeda ku jiraan soo qabtay wargeeska daily nation waxaa iminkan dabcan difaacaya madaxii hore waxda dambe baarista dalka ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga kadib markay himaatay dabcan eedeemo soo baxayo oo lagu eedanayo madaxii hore ee waxda dambe baarista ee dalka d c i da ah george kinoti iyo iyo xubnihii markaasi dilalka qorshaysnaa iyo baxa markaasi samayn jireen oo laga saaray qeybta ah oo la kala diray ee s s u loo yaqaana ama special service unit waxaa hadda dabcan ay soo baxayaan in la adeegsan jiray ama madaxweynihii ama madaxweynihii hore uu adeegsan jiray george kinoti dabcan hadda oo markaas doonaya in kiisas markaasi lagu soo ogo iyadoo shakhsiyaadka lala xiriirinaya in shakhsiyaadka markaasi xukuumaddii markaasi ka tirsaneed ama dabcan ciidamada ka tirsanaa lahad oo ciidamada markaasi waa s s u ka tirsaneed special service unit loo yaqaanay lagu eedeynayo dilal markaasi ay ku kaceen inkastoo asaga ay sheegayaan in amarkiisa ay ka qaadanayeen si markii maxkamadda lasoo taagay raila shalay oo markaasi dabcan warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay inay tani ay tahay mid markaasi ay tahay mid siyaasadeedsan dabcan in lagu gumaado qeyb siyaasad ah oo doonayo inuu kaga argoosto waxaalihii markaasi ay ama waxyaalihii uu kala kulmay intii xukuumaddii uu qeybta ka ahaa waa sida asaga hadalka u dhigaya ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaa tani ay tilmaamaysaa dhegeystaan inay tahay mid politically ama si mid siyaasad ah doonaya in looga argoosto shakhsiyaadka s s u oo markaasi si howlan howlahood u qabsanaya waa sida markaasi raila uu sheegayo taasi wuxuu sheegaya in iminkan uu ka hor istaagay waxaa sidoo kale uu ka dalbada maxkamadda in arrintan markaasi faraha kala baxdo sidoo kalena ay meesha ka saarto shakhsiyaadka s s u oo uu kala diray madaxweynaha waa sida raila odinga wuxuu markaasi sheegaya in baaritaanada jooji markaas usan wax lug markaas usan lug ku lahayn arrimaha iyo shakhsiyaadka dabcan loo adeeg dabcan shakhsiyaadka iminka markaasi la haysto ama dowladda u xiran tahay qeybta markaasi dilalka sagaalka xubnood ee ka tirsanaa s s u oo markaasi dilal u geystay ama la dilay laba nin oo u dhashay wadanka indiya iyo sidoo kale nin darawra ah oo markaasi gaari kuda oo dalka u dhashay kenyaana waxaan hadda dabcanduu uu leeyahay dabcan taani ma aha mid markaasi kala bedelasho xuriyad xoriyadeed markaasi lagu kala bedelanayo isagoo ka argoosanayo shakhsiyaadkii markaasi dhibaato uu sheeg sida asaga hadal ku dhigaye ay kula kaceen wargeeska boggiisa labaadii saddexaad ayaa qoraya william ruto ayaa markaasu leeyahay wuxuu garaaj u hayaa oo kinoti iyo dcid ah oo markaasi wakhti adag isla soo mareen inkastoo laakiin wadadaas wadadooda sharciga markaas ay ku taagnayeen laakiin taasi ma aha dabcan wuxuu leeyahy u d a oo rejiimka dabcan ula jeedo xukuumadda markaas william ruto wuxuu leeyahay waxay dabcan iminkan doonaysa in cadaadis ku saarto shakhsiyaadkaasi hadda ay dowladda u xiran tahay si markaasi loogu helo eedeemo iyo weliba dembiyo madaxii hore waaxda dambi baarista dalka ee dhegeystayaal ee d c i da george kinoti waa arrimo markaas iminkan soo baxaya dhegeystayaal kadib markii xukuumadda madaxweyne william samuel ruto dabcan maalmo um ay kala dirtay waaxda markaasi gaarka aheyd ee ka tirsaneed waaxda dambi baarista d c i da howlgallada markaasi kala duwan wadanka ka furin jirtay kuwaasoo guud ahaanba dhammaan meel walbay joogaan la kala diray oo hadda ay dabcan xukuumadda baaritaano ku sameynaya sidoo kalena iska diiwaangelinayaan xarumo kala duwan si ay markaas shaqadooda bal dib loogu eego ama dib eegis loogu sameeyo waxyaalihii markaasi qabanayeen inkastoo hadda markaas uu ka horimaada raila odinga uuna uu leeyahay dabcan waa in markaasi sharciga ka baxsan tahay inuusan kala darin howla ama ciidamo markaasi qeyb markaasi ka aha booliska sida halkan wargeyska saaka boggiisa labaad iyo saddexaad uu ku qorayo raila odinga warbixintiisa faafahintiisa halkaasay kaga qaran karaysaa dhegeystayaal waxaa leeyahay wargeeska sidoo kale halkan saaka wuxuu ka waramaya laleeyahay dabcan iminkan maalmo dabcan maalmo adag ay ku jiraan saaxiibada markaasi uhuru kenyatta waa raggii markaasi la halgami jiray dhegeystayaal sida francis atwoli jirongo iyo sidoo kale madaxii hore ee waxda dambe baarista dalka d c i da iyo sidoo kale muraade halkan shakhsiyaadkan ayaa markaasi lagu haystaa in dhul markaasi nairobi ku yaalo ayna kala boobeen dhegeystayaal shakhsiyaadkan ayaa markaasi horkacaya muraade oo asaga markaasi shalaba durbaba iska xaadiriyey waa waaxda dhegeystayaal la dagaalanka musuq maasuqa ee dalka e a c c gelinkii dambe shalay halkaasoo iska difarayo lacagaha markaas dabcan uu ka helay dhanka jirongo francis atwoli ayaa asaga markaas la tilmaamay la sheegaya inuu asagana dhulkaasi u ka helay lacag gaaraya lixdan milyan halka sidoo kale shakhsiyaad ka leh markaasi lasoo magacaabay ayagana qayb markaasi ka yihiin halkan ay markaasi dabcan shalay oo kasoo hormuqday e a c isagoo wax laga weydiiyey kana socota dhegeystayaal qaybta markaasi fred metiangi oo markaas isaga magaciisa lagu soo xushay oo meesha markaasi maxkamadda ay ka saartay sida halkan uu ku qorayo waa kiisas markaas imikan soo baxayo oo lala sheegaya in dhulal markaasi horaan ay dabcan ugu talagalay dabcan dhulal markaasi iskuol ah oo la doonaya in ay la wareegaan katis dabcan jirongo uu asaga markaasi kambanigiisa ama waa kambunigiisa aid rejisgarisay ama halkaas dhulka lacag fara badan uu ka bixiyay lacag gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton milyan oo markii dambe la kala qaybsaday dhegeysta qaybta markaasi jirongo ay kasoo baxday sidoo kale waxay u kala martay shakhsiyaad oo markaasi madaxa shaqaalaha wadanka francis atwoli ama cotu francis atwoli ay soo martay dhegeysta lacag uu ka qaatay halka sidoo kale muraade oo asagana lacag markaasi gaaraysa shan iyo labaatan milyan oo asaga markaasi qasnada u gashay sida la sheegaya dhegeystayaal hadda ayaa markaasi dib u eegista lagu sameynaya warbixinada ripootyada ay dib markaasi loogu egeedoo soo baxayaan in ay si qaldan ay dabcan loogu adeegsanayo ama waqtiga dabcan leeyahay hadda shakhsiyaadkan waxay markaasi doonayaan inay maraan cadaaladda oo dhulkaasi lacagta markaasi lagu kala iibsaday ama lagu kala baxay iyadoo qaad markaasi channel fara badan mise wareeg fara badan ay soo martay lacagta sidoo kale dhulka halka dhulka la leeyahay loogu talagalay in markaasi laga sameeyo goobaba waxbarasho ah loo markaasi farsamo iyo sidoo kale goobo dabcan boolis ah ama boolis post waxaa loo yaqaana dhegeystayaal iyo iskuullada hoose oo hadda markaasi ka tirsan ama iskuul hadda markaasi uu qayb markaasi ka yahayba doonaya markaas in la dumiyo oo qayb kale markaasi hor leh laga furo iskuullo kale oo ku walba farsamada sida wargeeska boogiisa afraad iyo lixaad iyo toddobaad iyo sideedaad usaaka wargeeska halkan uu ku qorayo dhegeystayaal wargeeska wuxuu sidoo kale halkan dhegeystayaal saaka faahfaahin uu ka bixinayaa uu ka hadlaya qeybta markaasi iminkan canshuuraha wadanka inkastoo aad markaasi looga soo horjeedo ama kasoo horjeesan kulan markaasi shalay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga iyo sidoo kale gabadha markaasi xilka madaxweyne ku-xigeenimada kula tartamaysay ama qeybta markaaska azimiyo lowmoja iyo sidoo kale clonso misoka asxaab markaasi ka tirsan azimiyo lowmoja ayaa markaasi shalay shir jaraa-id markaasi warbaahintu qabteen waxayna markaasi ka hadleen in hadda markaasi ka hor imaanayaan shakhsiyaadkii tillaabada markaasi doonayo madaxweynaha madaxweyne william ruto in markaasi ay hor istaagaan ee qaybta markaasi ka ah canshuuraha waxau markaasi leeyay waqtiyadii markaasi kambeynada mise ololaha siyaasadda aan ku jirnay kenya kwanza iyo sidoo kale azimiyo la umoja waxaa markaasi shacabka uga ballan qaadaynay in aan markaasi canshuurada keliya aan ka dhigna mise aan canshuurada markaasi dulka aan dul saarin iyadoo hadda uu sheegaya in xaaladda waddanka iyo weliba ballanqaadyadii ay hadda markaasi isburinayaan inkastoo uu sheegay hadda canshuuraha ay dabcan uu hadda ku dhaliilayo madaxweynaha waa sida markaasi ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga uu iminkan uu ku andaco sidoo kale uu leeyahay in ay kasoo horjeesan doonaan oo sidoo kale marnaba aysan aqbali doonin in canshuuro markaasi la dul saaro shakhsiyaadka yurub kambaniyada iyo waddanka guud ahaan sida markaas asaga raila imikan uu ku andacoonayo waxay tani tilmaamaysa in sidoocan dab uu leeyahay in dadka shacabka aysan awoodi karin sidoo kalena heli karin iyadoo bixinayaan lacaga dheeraad ah oo markaasi canshuuraha u d m wuxuule u d a waa rejim william ruto wuxuu leeyahay dabcan waxay ka go-an tahay in markaasi wax aan suurtagal aan caqliga ahayn in ballamadaha wax kale markaas uu kugu bedelo sida odinga uu hadalka ku dhigayo waxa uu leeyahay waxaan xasuusinaynaa u d a ama rejiimka u d a waxaa dabcan waa dowladda xukuumadda ruto wuxuule waxaan xasuusinaynaa oo u sheegaynaa in tani ay horaan sii jirtay in dowladihii markaasi naag markaasi waa moy kibaki sidoo kale waa grand coalition wuxuu leeyahay asaga markaasi qayb markaas waqtigii ra-iisul wasaaraha uu ahaa dhegeystayaal asaga iyo madaxweynihii saddexaad moy kibaki in dhaqaalaha markaas aad u xumaa sidoo kalena isbedel u keeneen sare u qaadeen sidoo kalena ay ka dhaxleen waqtigaasi xukuumaddii moy inay wadanka aad u liicay wuxuu dirbo u sheegay inaan isbedelo keenay sidoo kalena la keenay track record ah markaasi dib loo eegi doono ama dib aad u eegi karto ruto ayuu u tilmaamaya u sharaxaya in markaasi la helay free primary education ama iskuullada hoose dhexe primary frii ah ama lacag la-aan ah oo sidoo kale anigoona waxba ku darin lacag ah waxaan u sheegaynaa in garan coalitionka ay sidoo kale soo qaaday sidoo kale dhulka kurday xanshirtay ama dhulka ku dirtay doorashadii waxyaalihii markaasi ku dhacay kadibna dib usoo dhistay wadanka ayadoo markaasi laga faaidystay qaabka wadooyinka ee horumarka iyo sidoo kale sare u qaadida dhanka cashuuraha oo markaasi waxgalka ee wadanka markaasi soo galay hadda wuxuu leeyahay intaan markaasi canshuuraha wax soo galka constomka sidoo kale wuxuu leeyahay canshuuraha maxaad dib uga fiirsaa meelaha markaasi wadanka ay ka heli karaan canshuurta sida wuxuu halkan ku tilmaamaya dhegeystayaal waxaa ka mid ah meelaha markaasi ee boorada airportka canshuuraheeda dib u eeg sidoo kale fiir costomska meelaha markaasi laga soo gelayo sidoo kale canshuuraha kasoo geli karto ama k r waxyaalaha markaasi ay ka heli karaan registration of person ama isdiiwaangelinta shakhsiga waxyaala fara badan ayaa markaasi dowladda ka go-i karaysaa haddii markaasi uu dib u eego oo sidoo kale xisaabta dhanka lacagaha ama dhanka markaasi canshuuraha in wax badan markaas ka saacidi karto sidoo kalena shaqaalaha ama shaqaalaha markaas wax badan ay ka fahmi karaan in dib wadanka markaas loogu soo celin karo wuxuu le tani waa mid musuq maasuq ah oo bedeleyso xarunka markaasi waa dabcan hanuunka ay markaasi doonayaan in wax badan ay ku bedelaan loola jeeda dhegeystayaal sida national waa n s s f dhegeystayaal qaybta markaasi caymiska ee wadanka markaas loogu talagalay waxa uu sidoo kale sheegayaa in ay sidoo kale uu dabcan qaybta markaasi waa qaybta markaas loogu talagalay caymiska caafimaadka n h i f oo markaas madaxweynaha sheegay in lacag lagu korinayo ayadana markaas wax lagu dulso lacaga dadka loogu shubayo halkan waxaa markaasi hadda uu leeyahay taasina mid markaasi xal u noqon karto wadanka ma aha ha faragelin arrimaha dhegeystayaal caymiska wuxuu leeyahay arrimaha caymiska caafimaadka iyo sidoo kale arrimaha pensionka mise howlgabka lacagahooda ha faragelinin wax lagu kordhinayo halkaas ha taagnaadaan ayuu leeyahay raila odonga will not solve any problem dabcan wax xal oo markaasi u heli karana ma ahan ayuu leeyahay wuxuu leeyahay taasina waa honor istaagaynaa oo wax markaasi canshuur lagu daraya ma lahan wax markaasi caafimaadka caymiskan wax lagu daraya ma lahan wax markaasi pensionka lacagta lagu kordhinayna ma lahan ayuu leeyahay waa in markaasi xukuumadda wixii aad usoo bandhigtay wixii markaas aad ku ololanaysay aad usoo bandhigtay ayuu leeyahay halkan ayaa markaasi imikan uu leeyahay waxaad u haysaa soo sheeg oo usoo gudba iyadoo dabcan xadda xaaladda ay dadka shacabka ay xamili kari la-yihiin ayaa haddana leedahay waxaala markaasi hor layaal dulsaaraya taasi kaama yeelayno kaamana aqbalayno isagoo markaasi raailah si cad markaas uu sheegayo una sharaxayo una tilmaamayo inay marnamaasan aqbali doonin nidaamka uu doonayo ruto inuu markaasi wadanka uu ku wada dhegeystayaal waa dabcan waa sida markaas uu qoray saaka wargeyska daily nation sidoo kale wargeyska the standard waxaa dowladdas dabcan ee haydan halkan saaka markaas wargeyska uu ku qoray qaybta markaasi dambe koodka maxkamadda amase maxkamadda ay markaas warbixin ayada markaasi soo saartay in markaasi meesha laga saarayo shaqaalaha markaasi shaqada laga ceeriyo mase laga tiro ama iskaga baxayo gacmo markaasi abar ah amase gacmo maran oo waa kuwa markaasi shaqada laga ceeriyo mase shaqada laga fiijiyo waxayna halka markaasi guddiga shaqaalaysiinta shaqaalaha ee public service commission waxay halka markaasi xaqiijinaysaa in shaqaalaha markaasi heli doonaan lacaga markaasi ay ku faa'iideeyaan amase lacagaha caymiskooda ee ka mid tahay dhegeystayaal caafimaadka ay ka heli doonaan sidoo kale lacagta howlgabka waxay sidoo kale heli doonaan lacagta markaas loogu talagalay shaksiga markuu shaqadu ka fiirsanayo halkaas oo horaan markaasaysan ka jiri jirin in qofka marka shaqada laga ceeriyo oo toos iskaga bixi jiray isagoo markaasi heli jirin lacagaha waa lacagaha markaasi pensionka loogu talagalay hadda maxkamadda waxay markaas amraysaa in dhammaan dabcan ciddii markaas shaqada laga fariisiyo mise shaqada laga joojiyo in xaqeeda markaasi intuu qofku shaqaynayay in uu helo sida markaas wargeyska saadka u qoray tani ayaa hadda markaasi noqonaysaa mid dhammaan u cadaalad falayso shakhsiyaadka sida qaldan markaasi shaqada shakhsiyaadka markaasi shaqada laga ceeriyo inay heli karaan lacagahooda markaasi pensionka ama lacagaha kuwa dowladda laga hadlaya dhegeystayaa lacagaha howlgabka ama lacagaha markaasi loogu talagalay qofka uu ku fariisanayo noloshiisa markaas uu ku maareen karo siduu wargeyska halka qeybtiisa boggiisa dambe uu qoraya dhegeystayaal kadib markii maxkamadda ay go-aamisay eena sheegtay inay tahay mid markaasi saxda halkeeda keli ay tahay in lagu qarcin karo dadka shaqada markaasi ka fariistay ama raallihado shaqada markaasi laga ceeriya dhegeystayaal qaybta dambe wargeyska ayaa saa kala faahfaahin qoraya dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada markaasi na dhegeysanaya saaxiibayaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan arooriyo suban waxaan filayaa in si qurux badan aad kusoo wada kacdeen iskagana warqabtaan dabcan deegaanka saakaad ku sugan tahay isku socodka hadalhaynta dabcan waxbarashada iyo caafimaadkaba dhammaan waxaan filayaa in jawi degan lagu jira inkastoo adigana aad ii sheegi doonto sida saaka lagu soo kakacay waxaa deegaankada markaasi ka cusub iyo maqalka idaacadda star f m codka gobolka qoybari haddaa mandheera ku sugan tahay baled xaawisuufta waxaa naga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic shan halka sidoo kale saaxiibada wajeer mahabasweyne ayaa gagaarahda naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex halka sidoo kale gaariso dhadhaab iyo sidoo kale tanariva masalani ay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal halka balambala madoogaashe isjeelo iyo sidoo kale meru waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex ay naga dhegeysanayaan halka mombaaso ay naga dhegeysanayaan hal eber saddex dhibic shan nairobi hal eber shan waa hal eber shan dhibic sagaal dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan saaxiibada meerool bay joogaan sida tooska ay nagala socosaan idaacadda star f m codka gobolka qeybra jimco wanaagsan dhammaantiin wad qadka u hore telefoonka saakan siiyo soo dhow walaal subax wanaagsan ugu salaamaya
halo halow asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
imaam shabax saangurow soo dhowa imaam shabax
waan dhawaay walaal caw bariga nabad baan ku baran alxamdulilah ilaahun baan leenahay ilaahu roob keen baan leenahay roob naguma dhicine marka ilaahayow roob keen baan leenahay meelo badan oo ku dhacay oo laga qabowna waa jirtaa lafta annaga niyadan ka qabowna nagumasan dhicin laakiin aad baa niyada uga qabowna ma garan aada iyo aad
marka annagana in nagu dhacayo baan rajaynaynaa waanu ku salaamaya walaal macal shukran walaykum salaam waraxmatullahi barakaatu imaam shabax dhankaas saanguuri galis county walaal soo dhowow asalaamu calaykum waa maxamed cabdisarax soomugdi soomadi ka waran saaxiib laakini oo magaaladu ay kala degantay inkastoo la dudumiyey la riiqe mm laakiin meeshunaan taagan nahay uun gaari makoonyaal aan iska dhigana niyo aada iyo aada laakiin waa farxadda iyo reenreyntan way iska fiican tahay laakiin waa weli waan cabsoonaynaa inanala sii barakicina marmasaanyaan ugudaynaa leen aada waa mahadsantaa shukran star f m soo dhow walaal magacaaga
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu saciid cabdullahi wajeer soo dhow siciid nabadan ku habaysan alxamdulilah walaal mhm
walow saaka idaacadda saarfin codkeeda gogo-a si laga reebaaseen mhm
maqalka idaacadda haddana waa gogo-a laakiin waan ku maqalnaa sida waxa u sheegaysay amargeysa aad baa nagu bogtay mhm dhanka hadaleentuna waxaan leenahay dowladdan ruuto mhm
ballaamahay aas qaaday saas wax u wada ismalaha mhm hadda boqolkii biraata ma dhamaanin canshuurihii waa kordhin aad leeyahay ehe dadkii yacni lasoo shaqeeyey madaxweynihii hore shaqadaas ka wada bixinahaya dacwad kusoo oogaya mhm madaxweynaha waan xasuusinaynaa inay shacabka kuriisad meesha ku jaco mhm oo waqt walbaba cid loo diri karo marka dowladdan waxaan leenahay si wax ku wada waa qalab aada waa mahadsantaa shukran waa tahay siciid uu mahadsan yahay dhankaas wajaar xigaha kale qadka telefoonkan siinaya ee subax wanaagsan leeyahay walaal soo dhowo magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu yusuf ugada waan ku salaamahaa dhowr maxamed oo joogta dhagaxdii dhoole dhagaxle ka waran saaka waan fiican walaal xalas oo baanoo baaminaa alxamdulilah jawi qaboobinaan ku jirna haye
marka waan fiican walaal waan ku salaamahay dhammaan shukran dhoole aad baad u mahadsan tahay dhagaxle gabadhaasi xigaha kale walaal soo dhowo magacaaga calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu miis waan ku salaamaya bashka xaaji xagar dheere soo dhowo bashka
alxamdulilah nin oo ilaahay nabadan ugu soo raakiciyey mhm
shalay galabti ilaa xalaytana roob baa dhahda waa la socon laayahay mhm
nimco ilaahay nimcayn haddana waa cirka waa qam waaye maasha allah waxaan leeyahay meelaha roob la-aanta allah roob siiyo Mm.
dadka xanuunsan allaha caafiya aad aad baa niisan walaal maca insha allah shukran aad baad u mahadsan tahay star f m soo dhowo walaal magacaaga
الو Waa ku- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu soo dhowow maxmudow ودواي ومحمود داير رغاني عزيز فو أي.
وأبو سلام سواح ورقس subax la mid ah shukran الحمد لله إلهي ما هذا أنت نقول نبض ما كوا برسنا mhm
نيو اسكت دقينا يروم روم با اسكت جرا مركا الحمد لله إلهي ما هذا وحاول لنا إلهي نو زيادة سنة أنت عافمات لي صوب بركة لو عافمات إلهي ونسيق ما لنا mhm adanaagana waa una odayaashii lacagtooda u maqan iyo waxyaala dadku waxan bay shisheegayin laakiin hade dowladdana waxaa weye waa weli weye marka waxaan leenahay dadka hala samro oo bara aan fiirino isbedel siduu ku imaanay lahaa aad baad u mahadsan tahay shukran wax maxmudow markuma isbedel markuu imaanayo dadka waa- de waxaa iska jirtaa culeysya shukran marka waxaan ilaha hala samro hala samro aan dhehi lahaa dowladdan ka qabartugno aad baa mahadsan tahay xigaha kale walaal soo dhowo magacaaga
سلام soo dhow وكد waa ku salaamayaa الحمد لله إلهي بأنه نعمه ومع العصان shukran soo dhow macalin فرواقة يا صوب صوب نحن كل صوب قوس محمد إلهي لبريبا mhm
إلهي بأم هذا سكال النبي يليو يا صوب يا برواق وحلا كون كرما la yaziid وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها من كجرها mm
إلهي وأنه نعمه ضد كل خصنا تعصبه حقها سوى مغلى دقى هاي بنت الشجرة mhm يبقى الله كسارة ودمضنا أنا شغلنا إيو قدنا كخلون asalka magaca annaga ahaaba nabad allah ka dhigo aamiin
waa ku salaamaya asalaamu shukran calaykum saaxib wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu macalin cusmaan uu maasan yahay salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamed tabana gaarisa dhika buri soo dhowo maxamed og dhigabure saaka ka waran maasha allah alxamdulilah jawi degan baan ku jirnaa mhm
alxamdulilah walaal aad baan u fiicnahay dhegaystayaasha dhammaan waan salaamayaa jimco wanaagsan baan leeyahay haye dhika buri cabashada ugu weyn oon baan ka cawanhaynaa aha
marka maasha allah alxamdulilah madaxweyne ruutona aad baan ugu hambalyaynayaa dharaar hore wiil oo walaashay dhashay abtiyaan uhay buu p s ka dhigay aha cabdiqani dibed aad baan ugu hambalyaynayaa isagana marka dhegaystayaasha dhammaan waxaa leeyahay maalinta idin wacnaa shukran aad baa umahadsan tahay star f m soo dhowo walaal magacaaga
هذا كان عليك wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
واسمعي أقاس وعيد سنة soo dhowo tanaarifa saaka ka waran
أقدر وحالة الحمد لله لا ما هذا لون أنا لو بريسة برسيد الماوي كلا آدين haye
أنكو السلام يا إم بدن استايفن هلا لا تسلم shukran saaxib aad baad umahadsan tahay walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
وابوعي وابوعي حاوجبي war magacaaga
ومحمد بوعي حاوجبي xaaba jubey ka waran saaka
والله الحمد لله والله دريري هاي.
والله دريري أها.
برسي والله دريري aha توبض بيا والله عنسدي Mhm.
وصحبه رقل وجربنا رجع aad tahay aad baad umahadsan tahay star f m soo dhowo walaal magacaaga
alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa xaysiyaadu ka soo degma dab ka soo wacay dhaadhaaf ka waran saaka si aadow wallaahi nimca alxamdulilah zaaid waa horta si fiican baa lagu waabariste aha waxaadda qayliyo hadda maqlamada agagaarkeeda alxamdulilah hoolihii waa dareen dadkii odhan maaragtay waa dugsi waa la aaday iskuul waa la aaday wax dhima jira alxamdulilah aha
roob alxamdulilah nimco waa lahelay alxamdulilah ilahi baa noo nimceeyey aha
halka saaxib waan ku salaamaya adiga Shukran.
dhegeystayaasha iyo Aad baa dhammaantiin iyo mahadsan.
saaxiibkayda kaburrey aad baa u salaama waa mahadsan tahay star f m soo dhowow magacaaga walaal magacaaga
عشيبر وحامد xaamud ka waran masalaani ka waran saaka
الحمد لله نظر قوة بريسي haye
خيرات maxaa hadalay sare masalaani saaka
ما شاء الله ولا قوة الحمد لله aad waa mahadsan tahay star f m soo dhowo walaal magacaaga
السلام عليكم يا بكرو wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu habaa nabadda soo dhowow alxamdulilah qadka waa kaaga go-ayaa qadkaa ka go-ayaa abaha nabadda waan ka gudbayaa walaal soo dhowo magacaaga
halow waan ku salaamayaa
waa ku bisaari dhaansete bishaaro halkay ku sugan tahay
waxaa ku sugay meel xayaajira la dhehe a
waa iska fiican nabad baa sheegayna rowna maalihi nagjela xariisaa joogay a
alxamdulilah waa iska rowna roob maalihi ilaah yow baa leenahay nabad baa sheegaynaa aad baa umahadsan tahay shukran wala helaya rooba ilaah idankiisa waa tahay hagar jareer waan salaamaynaa saaxiibka kale qadka wadarbu ka baxayay isagana uu sii baxayay kan kalean sii siinaya isagana bal saaka deegaan ku sugan yahin walaal soo dhowow ku salaamayaa
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa xasan yare oo kaala soo hadlaya xerada xagadheere magalad xasano xasanow eh, xagadheere ka waran saaka
wallaahi aad iyo aad baan u fiicannahay laakiin inqilaab yar waa iska jira oo xiriiqa xu- ee, raashinkii maanta la qaadanayay ma jiraan lahay shalay shaqaaqo darteed baa loo joodiyey magarad haye maxaa dhacay
shalay waxaa dhacay qof waayeela lagu jeeday meesha iriddii dadka isbuurteen qof taasaa dhimatay baa la yidhi marka sidaa darteed baa shaqada loo jeediyey marka xoogaagaasaa shalay ka dhacay meesha haye
marka sida kale annagu roob iyo nabad kale waa noo birjeen laakiin raashinkaan qaadanaynay maanta ma socoto ha sax
aad iyo aad baan kuu salaama intaasaa rabinaan ku ogeysiiya.
shukran aad baad mahadsan tahay saaxiib walaal soo dhowo magacaaga halo istaafin maxamed oo mar loo soo laa- oo soo laaftay mar labaad ma la ogolo hoos wax wanaagsan kan Eh, soo dhowo walaal magacaaga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo macalimow ومعلمه يوسف خاصة بحاي حجر ديري مقرس xagadheere ka waran saaka waan ku salaamay boqol afar iyo tobanka qur'aanka kariimka allah ku sharafo aaba macaan ma garatid shukran dembigaada dembiga waalidiintaada allah deeyo dembiga muslimiinta dhanba allah dhaafo ma garatid aamiin intii bugta allah caafiyo intii caafimaad qabto allah u ziyaadiyo colka allah naga yareeyo aan baahilnay ilaahay caafimaad ahna wada siiyo aamiin wax kale dhib ma jiro abo waa iska adduun kole dhib dhib iyo shaqaaq shaqaaqa iyo waxaas ninka kula soo hadlaaya waa maqlaay ilaahay maslaxa una allah ku dhameeyo assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal soo dhowo magacaaga الو استاذ وعليكم السلام
waa abu mascuud koromey koromey gaa- gaar ahaan koromey mandheera gaar ahaan koromey korinay ka warasaaka
alxamdulilah waa la fiican yahay aaba wax dhibee ma laha alxamdulilah ilaahay wuu nabadna bariisiyey haye ilaahay baa mahadle alxamdulilah roobna adi waan xelnay hadda alxamdulilah xoolaha hadda waa is- waa- waa suubsiijis aha waa iska fiican nahay alxamdulilah wax shaqaaqo oo dhib ah ma laha ilaahay aa mahadda iska leh isaan ku mahadinaynaa ah shukran aad aad baan kuu salaami aad ba maasantahay saaxiib korinay waan salaamaynaa walaal soo dhowow magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
cabdilaahi bambasa garaaf daabada liikoni عبد الله آه، من كوني كورا ساكا liikoni alxamdulilah waa la fiican yahay اها
oo baris idhag waa bisheer alxamdulilah ها صح ولا سو دبو
ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرسل هيه ها والله الذي يا يوسف واكو سلام شكرا
نبضان بريني إلهي نبضو نسوك عيي هيه ممكن واقبوبي وين مجران بيا ملكا سكيفة ها صح ساك مساجد كواوك عواني إلهي أنا أقصو دربت خير قبلها وربا دي مية روبا داي ها آد نقود داي وافي عني ماشا نادي سيولو والله من تاي ما شاء الله هيه واكو سو سلامي يوسف وعبيك إيا وي إستا إف إم كشقي فاطمة لكي ها.
iyo xamdi axmed gure iyo shuki cabdi shuki cabdi shuki iyo kulligiin waa idin salaam aad baad maadsantaha shukran shukran star f m soo dhowow magacaaga
farxiyaan salaana warxiwa masalaane ka waran saaka alxamdulilah lagu leynaya haye halkee joogtaa halkee ka joogtaa masalaane gumarey gumarey ka waran gumarey maasha allah haye waxbarashada loo dareero aad iyo aad alxamdulilah wax dhiba ma jiro aadan ku fiicna ku salaamalina aad baad maadsantaha farxiyo waa asxaabta dhankaasi masalaane way maadsantahay gabadhaasi wanan salaamayna anagana reer masalaane ee xigaha kale qadka telefoonka qada ka waraanin iyo waraa reer masalaane si gooni baad u salaantahay maxaa ka jira taas maxamuud daahir iyo gabadhaasa la weydinaya walba ayagun baa fahmi karaa soo maahan walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا علي سهية
waa la fiican yahay waxaa weeye ها anigu waxaan la yaab ها
laamaha cadaaladda iyo iyo laamaha ammaanka ها ma laamo qaran u shaqeeya amase waa laamo siyaasa ka shaqeeya markii qolada awoodda haysata bay u iilanayaan xaggeedu ها waa ku qaldan yihiin maxaa yeelay markii dawladdii hore joogtana dad baa la iska eeday jira hadhowna waxaa loo wey jira markhaati هيا haatan marka waxaa loo dadaba joogo aniga eh, eh, kinoodi iyo- kinoti iyo qalad baan u arkaa ma garta هيا maxaa yeele kinoti hawshiisa qaran buu qabsanayey ها Eh, haddii koox jirta dadka ay laysana ها haddii isagaba ninka odaga madaxweyne ku-xigeenuhu waa isagoo iska risayn garaya lama arag ceebta ceebayna eed waxa socday dadka هيا la laynayo ceeb weyn bay waddanka ku eed in la kala dirana waa fiicneed kooxda هيا laakiin maxaadarigaas uu samayn waayo uu dhihi waayo ani waa maadaama ay waddanka eh, sawirkiisa caabaynayaan waa iska casile markuu hadda uu leeyahay maaragta ka dhigaya wax isaga ku jirin شكرا بابا علي سو waxaan wax jira maaha waxaan warkooda ka هذا ما سنتاي markooda ka baxo walaal soo dhow magacaaga waa ka xumaay qodkaasi ama qofkaasi waan ka xumaay dhegeysana u dambeeya walaal soo dhow magacaaga
xuseen cali cabdi adeer xuseenow soo dhow waan ku salaamaynaa boqol toban iyo afarta hadda biyihii baan soo dhaashay ma garatay waa gabadhii baa usoo dhaamisay baariyadii baan usoo garabkayday fadhidaa ma garatay waa sax adigaa ka baarisan malaha Hadda loo fiican yahay ilaahay wuu noo gargaaray ma garatay haye
marka waxaa weye wada shaqaynta waxay ku xiran tahay caruurta in laysla shaqeeyo ma garatay waa sidaa caynkaas
waxbarashadii diini iyo maadiina waa jafaynaa ma garatay aad iyo aad
caalmulislaam nabada allaha dhooga dhiga in badan baan kusalayaa saaxiibka waxaa la yidhi ninkaas saaxiib hoosaa tihiin dadka markii aan maarka dariiqada iskaga hor imaan haa
waayo hadallada macaan oo jilicsan baan isu marinaa wiilashaydu la daaya salaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وأدر حسين ومحسن يا حريها قحوتي وأنك كلي ugu baarasan xeryaha qaxootiya saan u malaynayo xaaskiisa inta xilli hore u kaco usoo biyo dhaamiye ilmahana uu iskuul u geeyo gabadha balka waran gabadh ninkaas oo kale inta laga helayo anagana waa inaan saa sameeyaa insha allah mustaqbalka dambe aadal xuseen wuu mahadsan yahay dhegeystaasi qadka telefoonka u dambeeya saaxiibayaal
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan jimco wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaha joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hoggaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka subax walba isniin arbaca iyo jimco ayaad ka maqashaan warbaahinta star taarikhdu waa afarta bisha kow iyo tobanaad ee nofembar sanadkuna labada kun labaiyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelanaa inooguna bilaabmaya qaybta ugu hore ee barnaamijkeena hoggaanka ee xaaladda dalka si wada jira waxaa idinkuugu daadihin doonaa anigoo amsac ismaaciil iyo weliba saaxiibka yuusuf bakad dhammaantiin mar kale soo dhowaada mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka ayaa si toosa inooga dhegaysanaysaan goob waliba oo aad joogtaan dhegaystayaal arrimaha siyaasadda iyo weliba xaaladda dalka ayaanu eegi doonaa maxaa cusub maxaa soo kordhay maalmihii lasoo dhaafay dhegaystayaal qoortayaa laiskula jira haddii aad ogeyn iminka waxaa la leeyahay amaba waxaa maalinkii shalay ahaa hadlay nin in badan hadalkiisa la sugayey oo dhowaanahan aamusnaa waa raila odinga oo isagu markaasi aanu ogsoonnahay in uu afkiisa juuqda gabay oo markaasi uu marar badan hadlin kadib guuldaradii uu kala kulmay doorashadii bishii saddeedaad ee aanu ka soo gudanino sanadkani dhexdiisa dhacday dhegeystayaal laakiinse mar kale maalinkii shalay aheyd ayuu halkaasi ka hadlay magaalada ta nairobi ayuuna ku qabtay shir jiraa'id arrimo badan ayuu kaga hadlay arrimahaasi waxaa ka koow a durbaba dhaliil loo jeedinayo waa xukuumadda cusub ee madaxweyne william ruuto dhaliiladaasi ayaanu eegi doonaa si la mid ah waxaanu eegi doonaa sida la leeyahay ugaarsiga iminka lagu hayo xulafadii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta ama xulafadii madaxweynihii hore ee dalka ee mister uhuru kenyatta ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal kiisas badan ayaa jira iminka la furayo sidoo kalena arrimo badan ayaa jiro oo loo haysto shakhsiyaadkaasi waanu eegi doonaa iyadana sidoo kale dhegeystayaal maxaa xigi doona arrimahaasi iminka ee lagu bilaabay waa shakhsiyaadkii ugu dhabaa uhuru kenyatta sidoo kale waxaanu eegi doonaa arrimaha la xiriira canshuuraha oo raila odinga uu leeyahay xukuumadda kenya kwanza iyo weliba madaxweyne waa madaxweyne william ruto ayaa loo kordhin ama ku kordhiyeen ayuu leeyahay dabcan waanu eegi doonaa iyadana arrimahaasi dhegeystayaal dabcan haddii aanu eegno sidoo kale waxaa jira iyadana nin aad iyo aad maalmihii lasoo dhaafay cinwaanada warbaahinada u haystay waa agaasimihii hore ee waaxda dacwad dembi baarista ee d c i da george kinoti hadda isaguna mar kale ciwaanka waa uu ku dhegan yahay si la mid ah waxaa jira ilaa iyo saraakiil iyagu sagaal gaaraya kuwaasi oo ka tirsanaa waaxda gaarka ahayd ee markaa ka tirsaneed d c i ee iyada hadda la kala diray waxayna leeyihiin waxaana lagu qasbayaa in markaasi aanu samayno amaba aan markhaati been ah aanu ka furno george kinoti si loogu bedelo ee waa xorriyaddeena arrimahaasi oo dhan ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa dhegeystayaal iminka waa isdul saaran yihiin qodobadaasi oo dhan dabcan qodobadaasi oo dhan oo isdul saaran ayaanu mid mid markaasi u kala dhigi doonaa waxaan ku bilaabaynaa marka hore waa hadalka raila odinga amaba shirkii jaraa'id ee maalinkii shalay aheyd uu qabtay ayaanu ku bilaabi doonaa dhegeystayaal waxaana raila odinga maalinkii shalay aheyd uu isaga oo ay garab taagan yihiin kalonzo musyoka mother karua eugin wamalwa iyo weliba siyaasiyiin kale oo aad u tiro badan oo halkaasi ay garab taagnaayeen ayaa waxa uu ka hadlay arrimo dhowra arrimahaasi waxaanu ku bilaabaynaa marka uu hore oo uu leeyahay amaba eedeen uu u jeedinayo william ruto iyo kooxdiisa waxaana uu leeyahay hadda waxa keliya oo ay bilaabeen ama waxa keliya iminka ay gudagaleen ruto iyo kooxdiisa waxauu leeyahay waxa ay tahay waa in ay ka argutaan ka argoostaan shakhsiyaadkii ugu dhadhowaa ee madaxweyne uhuru kenyatta shakhsiyaadkaasi waxaa ka mid ah ninkan iminka d c i laga tuuray ama iska casilay ee hadda maxkamadaha la doonaya in la geeyo kiisaska la duwanna loo haysto waa george kinoti sidoo kale ninka lagu magacaabo francis atoli ee asana diiradda saaran sidoo kale waxaa diiradda saaran in lagu magacaabo dabcan muraade david muraade waa garanaysaan waxa waa vice chairman of jubilee ayaa isagana diiradda saaran wayna badan yihiin dabcan shakhsiyaad kale iyaguna jira oo lala xiriirinayo madaxweynihii hore ee dalka uhuru kenyatta raila odinga wuxuu leeyahay xukuumadda william ruto ma ahan mid markaasi diiradda saarayso horumarka ma ahan mid diiradda saarayso inay oofiso ballanqaadyadii ay u sameeyeen shacabka iyo kenyaanka ma ahan midda diiradda saarayso in markaasi arrimaha abaaraha ay wax ka qabtaan arrimaha dhaqaalaha ay wax ka qabtaan in markaasi qiimaha maciishadda oo hadda aanu kusuunahay in uu aad iyo aad u sarreeyo inay hoos u soo dhigaan maahan arrimahaasi oo dhan kuwa ka fakaraya waxa keliya hadda ay diiradda saarayaan ayuu leeyahay raila odinga waa in markaasi waxa u yeeray garaaj waa in ay ka argoostaan dadka ay cadowtinimada ay u qabeen sidoo kale hadal uu ka dhexeeyey ama uu ka dhawaajiyay ayaa jira raila odinga isaga oo markaasi aad moodo inuu u doodayo george kinoti hadalkaasi waxa uu yidhi cadowtinimada ka dhexaysa ruto iyo george kinoti ma ahan mid hadda soo bilaabatay uu leeyahay oo waxa ay soo jirtay ka hor doorashadii ka hor doorashada oo dhicin ayay soo jirtay ayuu leeyahay mana ahan arrintaasi in iminka lagu ciqaabo ayuu leeyahay ama ay ku ciqaabaan u d a ninkaasi iyo weliba saraakiisha kale ee iyagu halkaasi ay isku hayeen waxauu leeyahay we are here to say no arrintaasi ma aqbalayna ayuu leeyahay arrintaasi aqbali mayno mana ahan mid markaasi aan aqbalayna ayuu leeyahay sidoo kale waxyaabaha kale ee halkaasi uu ka hadlay waxaa ka mid a uu leeyahay haddii iminka george kinoti ay tahay in la baaro oo baaritaano lagu sameeyo sidoo kale saraakiil kale oo iyaguna sarsare oo lagu dhegan yahay ay tahay in la baaro marka ugu hore waa in ruto iyo xukuumaddiisa ay baaraan guud ahaan waxa uu yeedhay extra judicial killing dadka sida micnodarada loo waayey iyo weliba dadka sidoo kalena loo laayey iyo dadka markaasi la waayey iyaguba laba si ayuu halkaasi u kala dhigay dad waxaa jira nugsuunahay la dilay oo meedadkooda laga helay webiyaasha webiyaal qaar ee ka tirsan dalkani kenya iyo dad ilaa ay hadda lala-yahay ayaa jiro oo markaasi afduub iyo inay nool yihiin iyo weliba inay dhinteen aan la garanayn waa in arrimahaasi uu ka bilaaba ayuu leeyahay sidoo kale howlahaasi marka u war uu gudagalaa oo hal mar uniformli waxaa loo yaqaano yacni si guud waa in loo baaraa arrimahaasi intii hal qof loogu dhegnaan lahaa ayuu leeyahay waa kii aad aanu sheegnee oo iyagu sagaalkaasi ama saraakiisha ka tirsan s s u da loo yaqaano waxay leeyihiin waxaana lagu qasbayaa in markaasi waxyaaba ama lagu breshar gareynayaa in waxyaaba aan jirin aanu markaasi ka gudbino kana sheegno agaasimihii hore waaxda dembi baarista d c i george kinoti ay leeyihiin waxaa sidoo kale arrintan naloo barbardhigay ay leeyihiin amabaan leeyahay ku badasha xorriyaddiina yo after exchange freedom ay leeyihiin arrintan inaad xorriyaddiina ku bedeltaan oo bannaanka timaadaan oo aad markaasi wax waa sida uu sheegay ninka lagu magacaabo danston omari oo isagu markaasi qareen u ah shakhsiyaadkan ama saraakiishan iyagu iminka dembiyada lagu soo oogo ama markaasi baaritaanada ku socda loona haysto inay markaasi ka dambeeyeen waa dilalka shakhsiyaad kala duwan si gaara dabcan waxaan ogsoonahay dadkan loo haysto inay dileen waxaa ka mid ah laba qof oo indiana ama laba muwaadin oo u dhashay waddanka indiya loogu kalo magacaabo maxamed saciid sami iyo weliba zulfiqaar axmed labadaasi ayaa hadda iyo weliba nin markaasi isagu darawal ahaa taxi darawal oo lagu magacaabo nicodamas monzia ninkan isagu waa kenyan waana dembiga u weyn amaba arrinta u weyn hadda loogu dhagan yahay shakhsiyaadkan ayaa ka mid ah oo leeyahay fara ayaa soo galay oo markaasi waxaa loo haystaa sidoo kan lagu eedeynaya inay ka dambeeyeen dilka iyo weliba afduubka shakhsiyaadkaasi iyo xitaa dad kale oo la sheegay iyaguna in la waayo dabcan waxaa hadda weli dul taagannahay waa raila odinga iyo weliba waxaa markaasi maalinkii shalay aheed uu ka hadlay raila oo aad mooddo inuu aad u caraysan yahay kal horena waan ogsoonnahay maalmo kahor waxa uu yidhi waxyaabo badan ayaa soo socda waxyaabo badan ayaa soo socda ayuu leeyahay waxyaabahaasi waa in laga warsugaa taageerayaashiisa ayuu leeyahay isdejiya laakiin isku diyaar garooya ama isku u diyaar garoowa in markaasi waxyaabo badan ay soo bixi doonaan waa la sugayaa bal raila marar badan ayuu dhahay waxyaabo badan halnaga warsugo waan ogsoonnahay marar badan oo uu yidhi seefta galka waan kala bixi doonaa laakiin maxaa halkaasi ku hoos dugan maxay noqon doontaa ma waxuu dhihi doonaa orolihii twenty twenty seven ayaan bilaabayaa mise waxa uu si toos u gudageli doonaa mucaaradnimada shanta sane iyo weliba in markaasi uu tooshka ku hayo xukuumadda william ruto waxyaabaha ay qabanayaan waxyaaba markaasi ay ay ifin doo- ay ku ifin doonaan ogsoonow laakiin culaysyo badan ayaa jira william ruto iyo kooxdiisa culaysyo badan ayaa markaasi iyo caqabado badan ayaa hor yaalla waa mar horne waa waa la ogaa mar horena waa lasii sheegay haddii raila uu ku guulaysan lahaa doorashada iyo haddii ruto oo hadda ku guulaystaba labada dhinac markii loo eego waxaa kal hore la saadaaliyey in markaasi ay jiri doonaan culaysyo aad iyo aad u badan qofkii ku guulaysta abaaraha ayaa ka mid ah dhaqaalaha oo markaasi wadanka oo hooseeya sicir bararka nolosha qiimaha ee, shidaalka ee, cunadii ee, ungaada iyo soorti arrimahaasi oo dhan ayaa isdul saaran oo markaasi la doonayaa in markaasi mid mid ee, loo xaliyo laakiin halkaasi siduu ku imaan doonaa waxaan ogsoonnahay ama arkaynayba madaxweyne ku-xigeenka oo laba bilyan daraad ee, dalbanaya ama codsanaya oo barya oo leeyahay nala soo gaara laba bilyan oo shilin dabcan laba bilyan markaasi u fiirisid oo xagga dowladda lacag aad iyo aad u yar waay laakiin haddana waad arkaysay ee, rigaadi gashagwa oo hay-adaha kala duwan leeyahay labadaasi bilyan ayaan u baahannahay si abaaraha wax looga qabto arrimahaasi oo dhan ayaa imika yaalla rayla dabcan ee, yusufow waxaa macquula in sidoo kale u arka arrintan fursad fursad ayuu arki karaa maadaama een, waxyaabo badan ay isku qasan yihiin william rutona ay macquul tahay in waxyaabahan hadda isku qasan uu durbaba markaasi xalkooda uu helin laakiin raila arrintan waxaa laga yaabaa inuu u arko fursad oo markaasi looga faa'iidaysanayo doorashada soo socota siduu fursadda u arkaya dabcan ee, waxaan ogsoonnahay ballanqaadi badan ayaa jira yusufow aad iyo aad ee, uu william ruto iyo xukuumaddiisa ay ballanqaadeen ma ka soo bixi doonaan Een- boqolka cisho ugu horey ahayd Aha, aad iyo aad eh, muscabo dabcan ha- kulankii shalay een, raila odinga oo warbaahinta kula hadlayay eh, dabcan waad ka dareemi kartay hadaladiisa Eh, dabcan wuxuu lahaa een, waxaan ku ololeynayay waqtiyadii kambeynada wuu soo hadal qaaday dabcan een, waa Keni- waa kenya kwanza iyo sidoo kale oo azimio la umoja wuxuu leeyahay raila dabcan wixii aan markaas anaga rajaynayno mise aan ka filanayno in xukuumadda had xilka qabanayso anaga taana welimaba la arkinba laakiin xukuumaddii aan ka rabnay in waxba ay qabato Mm.
ayaa hadda markaasi dib ayada markaasi eh, usoo guranaysa oo dabcan ula jeedo in ballanqaadyadii horaan ay samaysay haddana eh, dabcan tusaale markaas wuxuu usoo qaadanayay lacagta eh, canshuuraha iyo weliba lacagta eh, eh, g- eh, howlgabka nsf Mid iyo lacagta iyo caafimaadka.
tan caafimaadka caymiska caafimaadka nhf raila dhammaan waxaasoo dhan wuu kasoo horjeestay wuxuu leeyahay wax markaas canshuur lagu daraya ma lahan wax markaas lagu kordhina ma lahan Eh, sidii horaan ay ahayd ay wax walba ku soconayaan wuxuu tusaale usoo qaatay waqtigii labada kun saddexdii waqtigii ay dowladda eh, xukuumaddii eh, kibaki ay xilka ka qaadaysay inkastoo waqtigaa dowladda eh, aad u hooseysay oo waqtigana gacanta uu ku hayo eh, ama wuxuu soo xukumayay Mo- eh, daniel Tro- jaramoy wuxuu sheegay xukuumadda waqtigaasi inay wax badan ka bedeshay sidoo kalena dhaqaale isbedel xoogan ay ku ay ku tilaabsatay em, in muddo ah waxaa markaas leeyahay haddii aad xukuumad hadda- aad- adiga aad leedahay oo ku dhaliilaysa in xukuumaddii hore ay- in waxba meesha ay ugu imaanin sidoo kalena ay dhaqaale aysan ugu imaanin meesha wuxuu leeyahay weli fursad ayaa haysateen wax badan waa ka qaban kartaan wuxuu usoo qaaday eh, dhanka air- eh, airportka in markaasi lacaga laga heli karo canshuuraha sidoo kale customka eh, dabcan waa markii countiyada kale ama raalli hadaba markii magaalooyinka kale isu kala gudbaya ama countiyada kale ama sidoo kale lacagaha canshuuraha in wax badan markaas ay ka heli karaan wuxuu leeyahay nidaamka haddii markaas ninka qaldan yihiin waa inaa sheegtaan oo balse inaysan ku mirarsoon ama kuma mararsonin een, eh, dhaqaalaha wadanka wuxuu leeyahay in tan ay fu- ay fudud tahay wax walba in laga qaban karo laga bedeli karo iyadoo keliya loo doonayo in nidaamka loogu maro waa tan hadda markaas keenayso eh, hadda eh, sur- dabcan raila odinga uu doonayo eh, in markaas uu sheego in uu ka sax ama uu saxayo xukuumadda u d a oo ah xukuumadda markaas william ruto ee kenya kwanza uu doonaya in uu saxo wuxuu leeyahay u d a regime dabcan xitaa ma adeegsanayo madaxweynaha laakiin wuxuu leeyahay u d a regime ama xukuumadda u d a dabcan ula jeedo Mm.
eh, hogaaminaya madaxweynaha in markaas ay doonaya hadda in ay dariiqada ay kusoo saxaan ay- ay kus- wax walba ay ku saxaan saxda ah haddii taasi aysan aysan samayn karin wuxuu raila leeyahay marna waxaan aqbali karno oo aan dooni karno ma ahan in wadanku hadda culays ku jiro baahi fara badan ku jiro iyo abaaro fara badan ku jira iyo sidoo kale culaysya ku jira in hadda markaas canshuuraha markaas lasii dul saaro waxaaba kaaga sii dara muscabow een, wuxuu sidoo kale markaasi eh, hadda kaga hadlayaa in eh, sida uu tilmaamay raila uu leeyahay hadda waxaa socdoo mid argosasho ah oo la- dabcan oo a- argosashada hadda dabcan midda eh, keenayso aad warbaahinta aad uga hadlayaan Mm.
khubarada dhanka siyaasadda kaga faalloonayaan Sax.
leeyihiin eh, tan waa mid markaasi ruto eh, dabcan uu aad sida uu ku tilmaamay eh, eh, ra-iisul wasaarihii hore raila odinga uu leeyahay waa argoosasho cad oo dabcan uula jeedo sida hadda ka mid ah kinoti waa madaxi hore dembiyadadembibaarista dalka ee dembiyada d c i da wuxuu leeyahay hadda waa mid horaan dabcan arrimo fara badan soo dhace doonaya markaas in haddana lasoo fafaqo sidoo kalena dembiye markaas dosha hoos khilaaf usoo dhexeeyey wuxuu leeyahay shakhsiyaadka hadda xiran ee s s u da ka tirsan inkastoo hadda weliba uu ka hadlay s s u da waa kuwa markaas specialka ah ee madaxweynaha uu kala diray ee la kala diray wuxuu leeyahay shakhsiyaadka hadda xiran oo sagaalka ah lagu toonsan yahay dil ay u geysteen laba u dhashay wadanka indiya iyo sidoo kale midka kenyaanka darawalkii uu ahaa shakhsiyaadkaasoo lagu toonsan yahay in ayaga markaas ay ka dambeeyey wuxuu leeyahay taasi ma ahan waxaa shakhsiyaadkaas lagu qasbayaa inay ciddi soo dirtay ciddi ka dambeysay inay sheegaan taasoo markaas ha oo lagu leexinaya marka dambe inay noqoto kinoti dabcan ha ayaga qudhoodaya hadleen oo sheegeen in arrintan ayaga lagu cadaadinayo oo sidoo kale sheegaya in lasoo adeegsado dabcan ayaga amri kale ay fulinayeen taasi hadda wuxuu leeyahay ma aha in madaxweynaha uu arintaas granted u qaado mise uu noqdo graji ugu qaado wixii markaa hore soo dhacay wuxuu leeyahay hadda waxay laga gudbo waxa kale laga la doonaya in laga gudbo waa in sidii dhaqaalaha wadanka hadda taagan sixir bararka hadda wadanka ka taagan dhaqaale xumida ka taagan iyo sidii hadda maciishada nolosha wadanka hadda ay dareemayaan muxuu sida ay dareemayaan qaabka nidaamka ay uga gudbi karaan keliya ayaa hadda markaas leeyihiin hadda mascub mascabow uu leeyahay raayala keliya la gudban uu leeyahay inuu wax ka qabto madaxweynaha bal mascab intaan dabcan sii faafaahin ama faafaahinta aanan soo gudagelin mustacbow aan soo qabtay mid kamid adayga qaybta barnaamijka oona shirkada isgaarsiinta airtel legesel airtel hadda dabcan waxay ku leedahay fursado fara badan ay ku keentay adeega airtel waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee foji airtel hadda waxay sii xoojinaysaa adeegyada foji aad ka helaysa ismaamulada kala duwan ee dalka adeega foji wuxuu ku siinayaa adeeg waa adeeg dhegeysta waa mid fudud oo si wanaagsan oo qofku isticmaali karo dhegeysta ma la socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karto sidoo kale aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku bir qadka airtel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar gees ama star hadaad muuqaalka daawanaysa qaybta youtube-ka maah mid markaas kaago mise kaa istaaga dad wax soo dejisanaysa sidoo kale kuma dhiba waayo maba mid markaas culeysa dhegeys maanta kubir qadka telefoonka casriga ee tele tiglaanta kugu dhow ee telesoona qabsa lafta ee telefoji adoo qaraaca xidig star three three four hash waxaaba intaasi ku dheer dhegeyste inaad markaasi aad ka faa'iideysan karto adeegyada airtel inaad oo aad si bilaasha lacaga kale aad ugu diri karto mise aad lagugu soo diri kara dhegeyste waxaad sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kale isgaarsiinta markaad wax iibsanaysa waxaad ku bixin karaysa adeegyada adigoo adeegsan simkarkaga airtel shirkada doontaba ahaatee internetka airtel waxaa uu sidoo kale kaa caawinaya inaad waxyaalo fara badan aad ka barato xirfadaha qaybta youtube-ka instagram-ka telegramka wax waliba meesha adiga markaasi munaafacadaad ka heli karayso ayuu kaa sici karaa ka heli kartaa dhegeysta waxaa sidoo kale dhegeysta lagaa doonaya dhegeysta waa goorma goorma waa dhegeysta goorma si wanaagsan aad uga faaideysan karta adeegan foji waa marka leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone helqadka wanaagsan airtel dhegeyste soo wacoo noo sheeg waxyaalaha markaas aad kaga faaideysan aad kaga faa'iidaysatay shirkadda isgaarsiinta ayaa taal dhegeystayaal oo cid waliba markaas iminka laga doonaya inay ka faa'iidaysato iyadoo qaraacayso xidig saddex saddex afar afar gees dhegeystayaal star three three four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees dhegeystayaal maanta ku biir qadka telefoonka casriga ee airtel si markaas aad oola qaado si aad oola jahan qaado dunidan markaas casriyada dhegeystayaal yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil barnaamijka si wada jir u daadinaya saaka iyadoo diiradda ku saareen dabcan iyadoo markaas madaxweynaha iminkana markaas farta loogu fiiqayo waxyaalaha markaas ku haboon inuu qabto sidoo kale uu cadaadiska markaas dadka shacabka ama kenyaanka ka qaado waxaa hadalladaasi markaas yiri ama shalay markaasi la hadlayay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga oo hadda markaasi si cadda markaas u sheegayo in ay markaasi dowladda doonayso inay ka xaqiijiso qaladaadka markaas ay doonay qaladaadka markaas iminkan ay ku tilabsanayso iyadoo markaasi boqolka maalmood san u dhammaanin waa sida raila uu sheegayo raila markaasi soo hadal qaado qodobo markaasi tiro badan oo shalay uu kaga hadlayay ee ka mid ahayd waxda markaasi la kala diray ee gaarka ah ee s s u iyo sidoo kale wuxuu ka hadlayay madaxii hore dacwad soo ogida dalka oo raala wax dambe dambiyada dalka ee d c i da george kinoti waxaa sidoo kale usoo hadal qaaday lacagaha canshuuraha iyo caymiska iyo lacagta howlgabka ee dadka markaas loogu talagalay waxaa dabcan waxaasoo dhan uu ka dhaliilaya uu sheegaya inuu markaasi doonayo in hadda markaasi qiil u raadinayo howl markaas uusan qaban karin oo marka hore faraha la galo waa sida markaas raila hadda tilmaamay sheegayo inkastoo laakiin aan la kala cadeyn karin waxyaalaha markaasi hadda raila oga dhigan tahay iyo waxyaalaha markaas uu ku cadaadinayo madaxweynaha ayaa hadda markaasi dabcan hadda u furaysa baab cusub ama bog cusub dabcan william samoy ruto oo markaas iminka durmaba lagu qabanayo tooshka oo ay ka mid tahay dhanka cashuuraha oo markaas uu sheegay madaxweynaha in dhammaan qof waliba uu canshuur u bixiyo si markaas kobca dhaqaalaha wax looga qabto sarena loogu qaado dhegeystayaal inkastoo hadda sidoo kale guideline la siinayo haddana waa ruto ruto guideline la siinayo sida markaas dowladda ama xukuumadda uu ku wadi karo waxaa hadda uu leeyahay ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga in markaas qorshaha oo istaraatiijiyada ee dhanka dhaqaalaha wax looga qaban karo looga bedeli karo uu la imaado balse aysan ahayn in dadka shacabka loogu celiyo mise dadka markaas loogu celiyo canshuuraha aysan xamili karin iyadoo hadda sixir bararka ay aada ugu adag tahay oo sidoo kale aysan haysaninba ama ay awoodi karinba nolosha maalinlaha ah waxaa sidoo kale raila uu leeyahay in hadda dabcan doonaya in ay xukuumadda aada u fiirinayaan oo sidoo kale aada ula socdaan oo ay waxyaalaha markaas ay ku tilaabsanayso iyadoo uu sheegayo ama uu leedahay tilaabsigeeda ayaa markaas aad dabcan u boobsiinayaan in dadka shacabka durba oo hoos ay ka geliyaan waxaysan xamili karin iyadoo marka horeba ballanqaadyadii waxyaalihii markaas ololihii aan weli marka horeba loo fulinin ayuu leeyahay raila odinga raila odinga wuxuu leeyahay dhammaan siyaasadda ayaan soo wada galnay oo waxaan markaas dadka shacabka u sheegaynay in wax badan markaas aan ka qaban doono ciddihii markaas lasoo doorto dabcan waxay dadka shacabka doorteen uu leeyahay mise soo bixiyeen dabcan kenya kwanza oo ruto ula jeedo laakiin anaga xukuumaddana weli waxba ma gacanta kumay dhigin ama dowladdii aan rabnay weli gacanta kumay dhigin laakiin xukuumaddii ayada sheegaysa ama laheed wax baan qabanayna way qabataye maxaa marka loo dulsaaraya canshuur waxyaalaha dadka aan qaban karin waxaa dadka markaas aysan awoodi karin maxaa dusha looga saara marnataa ma aqbali doono waa hadallada markaasi raila odinga shalay khudbadiisa inkastoo codkiisa aad maqli doontaan goorrow dhegeystayaal uu markaasi ku dhaliilaya xukuumadda william samoyo ruto dhegeystayaal uuna ku sheegayo in taasi ay ka hor istaagi doonaan tilaabo weliba oo markaas liddi ku ah tilaabo weliba dadka shacabkan faa'iido ugu jirin tilaabo weliba aan waxbana usoo kordhinayn dadka shacabka ayuu sheegay inay ka hor imaan doonaan oona ka hor is hor istaagi doonaan in ay markaas isaan sii soconin waxyaalaha ay doonayaan in ay qabtaan ama ay doonayaan in dadka hoosta ay ka geliyaan dhegeystayaal arrimahaas insaaka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlayna dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka qoybir ee dhegeysanaysaan saaxiibada qaybaha dambe aad fursadda dhegeystayaasha u siin doona haddii ay bahraali ka noqdo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan hal eber shan dhegeystabarnaamijka hogaanka xaaladda dalka waa markaasi arrimaha siyaasadda ayaanu ku eegeynaa si wada jira waxaad inkugu daadihinayo subakadi musa ismaaciil qaybta labaad ee barnaamijka ayaanu iminka u gudagelaynaa oo ah qaybihii dhexe dhegeystayaal maantana waxaanu ku eegeynay barnaamijka waa waxa uu noqonayaa shirka jaraa-id uu markaasi maalinkii shalay ahayd qabtay hogaamiyaha mucaaradka raila odinga ra-iisul wasaarihii hore ee dalka oo markaasi arrimo dhowra kaga hadlay arrimahaasiina waxa ay noqonayaan dhaliilo oo markaasi u jeedinayo xukuumadda cusub ee william ruto hadalladiisaasi kuma aysan jirin waxaan dhaliil ahayn dhammaan waxa halkaasi uu uga hadlayay waxay ahaayeen wax uu uga soo horjeedo william ruto dabcan waxaanu ogsoonahay sidoo kale arrimo kala duwan oo iyo weliba caqabado kala duwan oo dalka ka jira awgood ayaa waxa uu iminka halkaasi ku soo beegay hadalkiisa sidoo kalena waxaa hadalkiisaasi marka uu hadlayay garab taagnaa qaar ka mid ah waa shakhsiyaadka ugu dhadhow oo iyaguna markaasi kala tirsan azimio la umoja one kenya waxyaabaha hadda aanu ka hadlaynay ama qaybta war ee barnaamijka aanu kusoo eegnay waxaa ka mid ahaa dhegeystayaal in iminka uu ku dhaliilayo ruto iyo weliba si guud kenya kwanza ama u d a inay iminka wadaan argoosi siyaasadeed argosigaasi oo uu sheegay in laga bilaabay agaasimihii hore ee dembi baarista ee d c i da george kinoti sidoo kalena ay doonayaan in markaasi dacwad iyo weliba dembi aansan jirin ay ku soo oogaan balse waxaa keliya hadda ay tahay khilaaf ka soo dhexeeyey oo soo jireena doorashada ka hor xitaa markaasi u dhexeeyey ayuu leeyahay si la mid ah waxyaabaha kale halkaasi uu dalbanayo raila odinga waxaa ka mid ah in la baaro dilalkii sharci darada ahaa ama dilalka iyo weliba dadkii la waayey oo uu ku tilmaamay ilaa tobaneeye ama boqolaal qof oo la waayey ayuu leeyahay waa in la baaraa xataa wuxuu leeyahay shirkado markaasi baara dembiyada oo caalami ah ayaanu doonaynaa in markaasi ay qayb ka soo noqdaan ayuu leeyahay dabcan oo waxa uu leeyahay waa in iyaguna ay noqdaan dadka uu leeyahay waa in la baaraa dalalkooda waxaa ka mid ah ninka lagu magacaabo sargent kipyogen kiney oo isagu aan ogsoonahay inuu ka tirsanaa waaxdaas luubta halka kaasoo oo la waayey sidoo kalena isaga oo markaasi lagu waday in wax laga weydiiyo waa kiiska la xidhiiray soddon iyo sagaal dhibic shan bilyan oo shilin kaasoo la sheegay in markaasi ay ahaayeen waa hub markaasi been abuur ama fek loo yaqaano oo markaasi la saxiixay si gaarana lala xiriirinayay xafiiskii madaxweyne ku-xigeenka xilligaasina uu william ruto ahaa sidoo kalena waxyaabo kale oo aad u tiro badan ayuu maalinkii shalay ahayd raila odinga ka dhawaajiyey oo ku saabsan arrimahaasi iyo weliba in la baaro shakhsiyaad kale oo halkaasi ka magacaabay wariyaal ayaa qayb ka ahaa iyo weliba shakhsiyaad kale oo markaasi iyaguna arrimaha amniga ka tirsan amaba islaamaha ammaanka ka tirsan ayaa qayb ka ahaa dhegeystiya hadda raila odinga waxa uu ku baaqaya waxaana uu leeyahay in markaasi wuxuu leeyahay hadda dhaqaalaha adinka ayaa dhulka sii gelinaysaan waxaa sidoo kale uu leeyahay xiliyadii hore ama marar badan oo sannado hore waxaa jiray xilligan xitaa dhaqaalaha uu ka sii xumaa laakiinse lasoo cusboonaysiiyey la wanaajiyay ayuu leeyahay halkaasi idinkuna waad geen kartiin intii aad ku dari laheedeen canshuuraha waxaad kordhisaan ayuu leeyahay revenue collection yacni inaad markaasi soo aruurisaan dakhliga dalka soo gelayo sidoo kale aad ka soo aruurisaan meelaha uu si gaara u magacaabo waxaa ka mid ah dhankaasi iyo garoomada waa airportska sidoo kale waxaa qayb ka ah dhankaasi iyo diiwaangelinta shakhsiyaadka iyo waxyaaba lamid ayuu leeyahay sidoo kale yuusuf waxyaabaha hadda raila odinga uu ka digaya waxaa ka mid ah in wuxuu leeyahay aan shaqaalaha lacag laga jeri karin wuxuu leeyahay deducting more money from workers ayuu leeyahay dabcan lacagahaasi sidoo kale waxaa sida aan soo sheegnayba waxay aadayaan dhankaasi iyo caymiska caafimaadka iyo weliba n s s f ka dhankaasi iyo kaarka howlgabka ay aadayaan taasina wuxuu leeyahay wax markaasi ay hagaajinayso ma laha it wont solve any problem ayuu leeyahay wax markaasi dhibaato hadda jirto ama hadda taagan oo ay solfgaraynayso ama ay wanaajinayso ma lahan ayuu leeyahay sidoo kale waxyaabaha kale halkaasi uu raila odinga ku baaqa waxaa ka mid a yuusuf in lala dagaalo musuq maasuqa your government must fight corruption ayuu leeyahay arrintaasi ayaana qeybka ayuu leeyahy waxyaabaha hadda markaasi lacag la-aanta ay u jirto sidoo kalena ay markaasi waddanka uu qiimihiisa iyo weliba sicir bararkii ay kor aadeen laakiin nuscab hadda waxaa dabcan uu leeyahay raila uu leeyahay waxbaha ku mare maransonin mise waxba excuse ama qiil ha ka dhiganin xukuumaddii hore uhuru kenyatta wuxuu leeyahay dabcan waddankan wuxuu soo maray waqti aad dhaqaalihiisa aad u hooseeyey dhaqaala xumi ay ka taagneed dabcan wuxuu tusaale usoo qaatay waqtigii xukuumaddii labada kun iyo saddexdii ay qaadanayeen amase ay qabanayeen waqtiga asaga garab uu siinayo moi kibaki wuxuu sheegay in waqtiyadaas wax badan ay ka fahmeen oo xitaa la helay horumar la helay dhaqaale fara badan wadanka inay soo galeen oo wadanka dib u soo kacay wuxuu sheegay in hoos ay ka soo qaadeen ilaa heer dabaq aad u sare ay gaarsiiyeen wuxuu sheegay hadda ma aha markaas inaad ku agmeereysato in xukuumaddii hore markaas aad weli aad daleecinayso eedeynayso aad weli aad dabataagan tahay dhaqaale xumia wadanka ka taagan dabcan dhaqaalaha meesha keliya nidaamka keliya uu leeyahay hadda uu ka saxayo wuxuu leeyahay haddii aad saxitaan u baahan tahay anigaa ku saxayna anigaa ku dariiqada oo saxda kugu toosinayna dabcan ula jeedo ma aha laakiin inaad farageli dhanka canshuuraha lacagaha ama dakhliga dowladda soo gasho ama dakhliga wadanka soo galo wuxuu leeyahay fiiri meelaha mar customka ayaa kamid ah waxaa kamid ah airborka kamid ah waxyaalaha markaas ama registration person ama qofka diiwaangelinta ayaa kamid ah waxyaalaha lacagta laga qaado ayaa kamid ah uu la doonaya in dowladda ay keediso marka wuxuu leeyahay maaha in marka kusoo noqoto dakhliga dowladda ama dakhliga la doonayo in dib loogu daro ama loogu kordhiyo canshuuraha haddii ay qof waliba ay noqoto in canshuuraha loogu qaado laakiin ma aheen ololihii markaas madaxweynaha madaxweynaha waxaa ololihiisa markaa dib u noqono ama fiirino muscab madaxweynaha waxay ahayd in dhaqaalaha markaasi la kobcin doono dabcan hoosna laga soo dhisi doono dhaqaala bedel weyna markaasi wadanka uu yeelan doono si horumar loogu gaaro cid walibana ay iskaga dhex aragto dhaqaalaha wadanka markaas uu heerkaas doonaya in ayga gaarsiiyeen oo waqtiyadii ololaha tusaale markaad fiiriso sidaa wargeyska saaka u qorayay wargeyska daily nation wuxuu leeyahay waqtiyadii ololihii ay ku jireen kenya kwanza iyo sidoo kale azimio lomoja dadka shacabka waxaa lii loo sheegayay iyo haddan xaqiiqda way kala fogta uu leeyahay dabcan hadda wuxuu leeyahay xukuumadda u d i regime dabcan ula jeedo xukuumadda ruto wuxuu leeyahay taasi hadda xaqiiqda ka fog tahay wixii markaas dadka shacabka loo sheegayay hadda taasi kama turjumayso xaqiiqda wuxuu leeyahay waxaa tusaale uu leeyahay tan ay hadda tusaale u leeyahay in argoosashada qayb ay ka tahay weli xagga- sidoo kale dhaca- lacagaha dakhliga waddanka soo galaya in cid waliba hadda la dul saaro iyadoo haddana ay dadka xamili la yihiin waxyaalaha noloshooda ay ku maareeyaan mustaqbal duruduruuriga ama cost living waxaa loo yaqaano qof Miscabo.
walba qof walba oo qabo een, idna Aad- waa ogsoonnahay aad yaa qof in walba canshuur- sharci qabo in canshuur uu bixiyo bixinayo.
dabcan taasi hadda dabcan Ra- ruto raila wuu ka soo horjeeda wuxuu leeyahay taasi marna ma dhacayso in canshuuraha la kordhiyo canshuurahana cid la dul saaro ma dhici karta siday ahayd ayay ahaanaysaa Aad iyo aad.
oo wuxuu leeyahay dabcan yaa la faragelinin oo keliya ha rayso Hadal- habka ama tabtika ah, tactics-ka kale aad ku isticmaali karayso hadal ayuu ku daray yusufow Mhm.
raila oo wuxuu leeyahay sababta xukuumadda ruto ay waxaan u samaynayaan Mhm.
markii hore ololahii ay ku jireen Mhm.
waxyaabo aan macquulgal ahayn Aha.
ayuu sheegay u leeyahay Aad aan iyo- realistic buu leeyahay aad iyo aad.
waxyaabo macnaha aan suurtagal noqonayn Aha.
ayuu dadka u sheegay waxaa ka mid ah yusufow sa- saan ogsoonahay boqol bilyan oo shilin sanad walba Mhm.
Ha- haslas fund wixii loo yaqaanay Aad iyo aad.
in la bixin doono Aha, laakiin- haslas fundkaas laftigeeda Aha.
waa la iskaga dawmaa hadda ogtahay aad iyo aad waxaa bixin doontaa een, waxaa loo yaqaano ee, af- afkaan waxaan ku dhanaa riba Aad iyo- laakiin ee, dulsaar.
dabcan dulsaarka ayaa Mhm.
bixin doontaa laakiin eh, markii hadda madaxdu dabcan waxa- ma- eh, bishan keliya ka dhimanba eh, ta- kowda bisha December.
december la daafuraya Mm.
hasla eh, qof waliba uu- uu waxaa leeyahay markuu qaadanayo laakiin dulsaar ayaa saaran Laakiin Eh, adiga- laakiin si dulsaarkii badnaad ma aha sidoo isaga ay- ama hasla ay sheegayaan ogsoonow muscab eh, dowladda ama oo se- financial year dowladda waxaa soo gashaa lacag aad u tiro badan aad iyo aad laakiin sidoo hadda khubarada kuwan dhaqaalaha ay tilmaamay sheegayaan hab maareedka ka xun ama qaabka markaas loo maariyay lacagaha d- ka- een, dabcan dalka ayaa ka qaldan qaabka loo maariyay iyadoo weliba ay jiraan dad markaasi profesero ah dad markaasi dhaqaalaha aad u aqaana dad weli u xil dheer oo arrintan haddana ay ku guda jiraan dhaqaalo wax badan ay ka qabanayaan haddana ayaa haddana leeyahay waxyaale ay haddana is- isqaban layihiin iyadoo lacagta tirada badan ee wadanka dakhliga ahaan qabato ama ay aruurso Mhm.
ee haddana weli ay ay dabcan ee isku ee isku kaafin la-dahay waxaa ka mid ah tusa tii hadda u dambeysay three point three trillion ahayd dabcan waa lacag een, maareynteeda cid Tii waliba- ugu badneed waa tii waay.
ugu badneed Kenya La- soo laga doonayo in maareynteeda wax badan ay ka qaban kartay laakiin haddana waxaa leeyahay xukuumadda ayaa haddana wax badan markaas ka qaldan yihiin Mhm.
dhanka maareynta lacagaha ee dalka xitaa ma ogtahay yusufow revenuega la soo Aad iyo aruuriyey aad.
in uu ilaa laba trilyan u gaarayay Sax.
waa record yacni kii ugu badnaa abidayuu ahaa la dakhli la soo aruuriyo gudaha dalka laga soo aruuriyey Mhm, mhm.
lacag aad u tira badan ay Aad ahayd iyo aad.
yusuf laakiin haddana waxaa leeyahay hal meel ay wax iska qaban laayeen Mhm.
raila odinga iyo azimio waan ogsoonahay Mhm.
markii ololaha ay ku jireen raila waxa uu oran jiray mar walba Mhm.
meelaha dulduleelada ay ka jiraan waa ogahay Mhm.
waana muusi doonaa Mhm.
william ruto Mhm.
isagu waxyaaba u dhihi jiray ayaa waxaa ka mid ah Mhm.
wuxuu leeyahay anaga ayaa dhaqaalaha garanayna Mhm.
han loo daayay anaga Mhm.
laakiin hadda wa- waxaad waxaad arkaysaa yusufow een, wuxuu dhihi jiray hadaladiisa waxaan ka xasuustaa oo qayb ka ahaa oo uu- uu mar walba dhihi jiray marka ay timaado arrimaha dhaqaalaha annaga ayaa ku wanaagsan haddii mashruucan aan wadanna ee bottom upka loo yaqaana idinka ina garanayn Mhm.
annaga noo daya annaga idin fahansiinayna laakiin hadda fahansiiskii ayaa la joogaa xilligii laisfahansiin lahaa halkay ka bilaabatayna waa meel ma- dad badan oo kenyaan hadda ay ka cabanayaan oo ay leeyihiin canshuuro ayaa ka mid ah waxyaabaha markaasi ee hadda la kordhinayo oo isagu ee, madaxweynaha iyo weliba xukuumaddiisu ay wateen waana ogsoonnahay Ee, laakiin hadda ilaa iyo hadda gashaagwa ayaa qayb ka ah madaxweyne ku-xigeenka dalka mar walba waxa uu leeyahay waxaanu u imaanay dhaqaala markaasi ay burburiyeen cagta mariyeen salka ka gooyeen xukuumaddii naga horreysay ee jubilee iyaguna hadalladoodu iyo weliba xilligii kambeynka waxaa ka mid ahaa halka aan anaga ka qaadno waxay noqon doontaa hal ka sii wanaagsan ama aan sii wanaajino dhaqaalaha laakiin hadda waxaa la isku haystaa sidee loo wanaajinayaa Mhm.
sidee markaasi dhaqaalaha meesha la rabay loo geenayaa yusuf een, hamo manyora oo isagu wuxuu ka mid yahay dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda dabcan isagoo arrimahan ka hadlayay waxau leeyahay hadda raila odinga waxa uu bilaabi karaa waxa loo yaqaana revolution yacni in markaasi isbeddel uu doono isbeddelkaasi hadduu doono ilaa lix bilood kadib ama hal sano kadib dhaqaalaha sidan uu sii ahaado een, canshuurta la kordhiyo ungaadii iyo weliba soortii ay soo degi weyso ee, priceska maxaa la dhihi jiray ee, shidaalka uu hoos yimaan waayo shacabka waxay ku qasbanaan doonaan oo yidhaahay in raila dhankiisa ay aadaan waa xilligaasi hadduu bilaabo kacdoon Mhm.
ka dhanna dowladda Mhm.
laakiin hadda waxaa la quman ayuu leeyahay william ruto wax walba uu sameeyaba in markaasi een, xitaa soddon shilin ama afartan shilin ha noqotee uu halkii liitar ee shidaalka hoos u soo dhigo cunadii
dabcan muscab shidaalka kooxmir shidaalka duniday ka taagan tahay waxaa lagu heshiiyey maraykanka iyo sidoo kale sacuudiga in two million barels ah lasoo saaro fustooyin ah Yusuf.
dabcan waa laisku- waa laisku afahmi waayey Yusuf.
dhegeyso waxyar, waa laisku afahmi waayey waa tan dunida laga hadlaya Een, dabcan waa ma- wadankii ugu s- eh, ugu sarreeya wax soo saarka shidaalka haddii uu asaga eh, ka gaabiyo in uu dhimo eh, laba boqo- eh, laba laba milyan oo fuusta ah oo shidaal ah ee maraykan iska fa- heshiiska ee sidoo kale ku kala baxeen dabcan way adkaanaysaa in hadda meelaha shidaalka waxaa ka mid ah ingiriiska ka mid ah hadda iska daa kenya afrika eh, waxaan Oo daba- Eh, oo dabcan ka shidaalka banaanbaxayaan.
oo ka banaanbaxayaan ka Adeet.
qaylinayaan isla maraykanka ka mid ah isla waxaa ka mid ah wadamada een, sovietka ka mid ah xitaa naf- nafsadooda ka mid ah dabcan afrikada waxaa leeyahay hadda waxyaalaha meelaha saliidda lagu keediyey afrika hadda eh, isku diyaarinaysa isku dhowba wadanka uganda oo leeyahay oo hadda isku filaansho ahaan markii laga hadlo oo s- shidaalkooda markii laisku barbardhigo qaaradda afrika oo dhan inay ayada ka roon tahay oo taasna uu uu ka shaqeeyey u- een, madaxweynaha uganda museveni uu keysanaya in badan leeyahay shidaalka yusufow Een, hal ayaa jirto marka marka laga hadlayo shidaalka muscab ee wadanka shidaal ma laha ee ma soo saaro wuxuu soo saaraa shidaal cayriin ah ama khayriin ah oo laga laga dhoofiyo mombasa Mhm.
wadamo kalea soo hagaajistaan kadibna uma soo noqoto wadanka uma soo noqoto shidaalka la soo hagaajiyo wadanka laga qaado wadanka uma soo noqoto wadamo kalea laga sii iibiyaa wadanka lacagta laga sii iibiyana badi waxaa usoo noqotaa wadanka lacag gaaraysa afartan boqolkiiba lixdan boqolkiiba afartan Xaggee yaa usoo ka noqotaa tegaysaa?
aad iyo aad yusuf markaad dhegeysato een, hadda falanqeyntaasi Mhm.
hamon manyura waxa uu leeyahay arrinta hadda heshiis uu ka dhawaajiye laakiin wuxuu leeyahay kenyaanka markaas way daalin aad iyo aad waxaa markaasi la gaarayaa een, heer iyaga oo xitaa ay fahan iyagoo fahansan in dhaqaalaha uu waddanka ka jira laakiin haddana they don't, they don't care Mhm.
micnaha danka ma lahan iyagu muhiimadooda ma ahan yusufow dhaqaala adduunka ayuu xun yahay ama shidaalka adduunka ayaa laga laayahay muhiimadooda waxaa waye ma ballanqaaday william ruto ama xukuumadda u d a ma ballanqaadeen Mhm.
ma dhahdeen shidaalka hoos ayaan keenaynaa sidoo kale hadda waxaa la isku haysto waxaa waye waxaan ogsonahay meesha wuxuu ka saaray subsidy Mhm.
lacagihii markaasi lagu kabayay Kabila.
ayuu meesha ka saaray arrintaasi markii meesha ka baxday lacag shidaalkii koray u kacdan oo aan ogsoonnahay yusuf Mhm.
marka waxyaaba badan ay hadda isbiirsaday waad fahmi kartaa waana sababta hadda rayla xitaa yusufow markaad eegto hadda suudka uu qabo Mhm.
waa suudka revolutionka Eh, dabcan eh, s- een, waxaan leeyahay eh, sh- haddii uu sh- koodkaas usoo xirto muscabow iyo tayda uu soo xirto raila oo dharka kale aan laga arkin waxaa leeyahay wuu soo rogaal celinaya Soo waa rogaal dabcan celinaya.
waa ninka ca- caanimadiisa qaybta uu ku caanbaxay oo loola jeedo Aad iyo aad.
mucaaradnimada Aad iyo aad.
inuu dib u soo noqonayo koofiyadii ayaa xigi doonta koofiyad ay xigi doontaa Iyo laakiin dharka hadda waxaa leeyahay haddii mar uu dharkaas uu soo xirto waxaa leeyahay wuxuu u- u warbixinayaa caalamka aad iyo aad warbixin buu gudbinayaa marka yusuf waxaa leeyahay ruto qudhiisu inuu isilaaliy waayo Een, islaaliska horta waxaa ka horeysa een, hadda oo laga hadlaya xaaladan canshuuraha iyo xaaladan wadanka hadda ee, ee, sicir bararka Taas ayaa ka waa- horeysa taas waa fursad Hadda Raila.
waa fursad hadda laleeyahay oo ka hadlay raila waxaa leeyahay mustaqbalka fogu ka hadlaya raila laakiin dadka een, aadka u agdhow sida dadka hadda ee, dhegeystayaasha oo kale mise dadka ee, kenyaanka waxay u malaynayaan wixii markaas xaqiiqda markaas u daarayo laakiin wuxuu ka hadlaya mustaqbalka fog raila odinga wuxuu markaas doonayaa in awoodiisa uu sii xoojiyo sidoo kalena uu ka baabiyo dadka taageerayaashiisa waxyaalihii markaas la- ee la kulmeen doorashadii wixii ka dhac- ee ka dhacay dabcan waa la socotaa markuu tegaya ee, uu la kulma bunge ee, dhalinyarada markaas isaga aad u taageero oo ee, garoomaha Nairobi.
iskugu eh, nairobi iskugu tagaan halkaa ku doodaan Mm.
Wishi, ha niyajebina anigii aa liga- aa dabcan liga guulaysa weli niyajebin inigan ha niyajebina taasi ay markaasi dabcan halkudhigiisa noqon kartaa muscabo inuu markaasi dhaliilo in markaasi dhaliilaha xaqiiqadan dabcan horaan waa she- waa la sheegay waxaa le raila wax badan buu soo qofi doonaa oo dabcan uu caan ku yahay dabcan waa la socota labada kun saddex iyo tobankii uhuru waa ka shaqeyn waaye Mm.
markii dambena laba- markii doorashadii ee ee dhacday soo noqday wuxuu dhahay tii hore waxa igu dhacan ogaaye waa tan haddana markaas inaan kala fariistaa hadda yusuf ma ogtahay warbixin ayaa la sugayaa dabcan warbixin baa la sugaya asagana wuu sheegay in warbixin uu dabcan uu sheegi oo- oo oo dadku la wadaagi doono Kaga hadli war- doono warbaahintana sida ula wax u wadaagi dhaceen.
doono sida wax u dhaceen Eh, muscab eh, bal aan soo qabta mid kamid adeega qaybta barnaamijka war shirkada isgaarsiinta airtel airtel had imika waxay ku kentay adeega xawliga dheer ee foji airtel hadda waxay sii xojinaysa adeegyada foji aad ka helayso ismaamullada kala duwan ee dalka adeega airtel foji wuxuu kaa dhibankan imika wax badan buu kaa caabinaya adeegan dhegeyste waa mid soo si wanaagsan aad u isticmaali karta dhegeystayaal dhegeyste mala socotaa in aad aad mar- in uu yahay adeega mid awoodi karto oo aad ka helayso is- een, faa'iidooyin fara badan maanta ku bir xidig saddex saddex afar afar gees ama xidig saddex saddex eh, afar dhegeystayaal haddaad maqaal daawanayso qaybta youtube-ka ma aha mid marka- markaas kaaga mise kaa istaaga haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibaayo waayo ma aha mid markaas culaysaa dhegeyste maanta ku bir qadka telefoonka casriga etel taglaanta kugu dhow etel soona qabta lafta ee telefoji adigoo qaraac xidig saddex saddex afar afar gees star tree tree four h waxaaba intaasi ku dheer dhegeystayaal haddana inaa markaas aad waxyaalo bara- waxyaalo fara badan aad ka faa'iidaysan karta adeegyada internetka airtel money oo si bilaash ah oo lacag aad ugu diri karayso waxaana sid- waxaana ku diri sidoo kale ku diri karaysaa shirkadaha kale isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaa sidoo aad iibsanayso waxaad u isticmaali kartaa sim karkaada adi airtel adigoo shirkadaha kala duwan shirkada oon doon- doontoba hadday tahay midda aad- ee subarmarketyada sun- ee dukaamada waaweyn waxaa kaga iibsan karta dhegeysta internetka airtel 4g wuxuu kaa caawinaya inaad waxyaalo fara badan ka daawato ka he- kana hesho wax badan markaas in badan kaa maqnaa dhegeystayaal dhegeysta korma si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karaysa adeega in shirkadda isgaarsiinta ee telefow g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone hilqadka wanaagsan ee telsona kana kanana jah- la jahan qaada dhegeysa dunidan waxaana markaasi imikan ay ku tilaabsatay qaraac xidig saddex saddex afar afar gees ama star tree tree four hash dhegeystayaal maanta ku bir shirkadda isgaarsiinta ee tel dhegeystayaal dib ugu soo noqona barnaamijka hogaanka idaacadda star fm codka gobolka qoybar eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber- hal eber shan dhegeystayaal Eh, mascab halkaas aan kasii ambaqaadna iyadoo aan ka hadlaynay saaka eh, dabcan khudbadii markaas ama warbaahinta shalay uu kula hadlayay rail odinga madaxi- ama madaxa azimiyo lomoja dhegeystayaal ra-iisul wasaarihii hore dalka waxaa dabcan uu iminkan soo dabcan eh, eh, ti- eh, doonaya in markaas uu dhaliilo ama sidoo kale uu soo saaro eh, eedeymaha markaasi iminkan uu do- eh, sh- eh, dabcan lagu eedeynaya xukuumadda markaasi william ruto Mm.
waa markaas ay qayb ka tahay dhegeystayaal canshuuraha iyo sidoo kale in markaas argoosasho sidoo asaga hadalku laakiin saaka waxaan diirada ku saaraynaa dhegeystayaal haddaba maxay tani markaas usoo kordhinaysaa ama sidoo kale eh, awoodna sidoo kale muscabo ma u yeelan karaa in dabcan uu eh, dabcan a- a- af- uu farigeliyo raila odinga dhanka canshuuraha haddii markaasi dowladda ayada u aragto ama iska dhex aragtaba inay faa'iido ugu jirto in dhaqaalaha lagu kobcinayo in dhaqaala sare lagu qaadayo in horumar lagu gaarayo si hadda dhinaciishadan oo noloshan adag lagu jiro si looga Eh, baxo yuusufow aad iyo aad arrimahan way jiraan Mhm.
markaa hadda eegto eh, falanqeymaha iyo weliba dadka khubarada ah aad iyo aad raila odinga yuusuf waxaan soo xasuusanaa xilligii labada kun iyo toban iyo toddobadii labada kun siddeed tobankii aad iyo aad taageerayaashiisa waxaa waxa uu markaasi ugu baaqay Mhm.
inay ka joogsadaan waxyaabihii uu ka eh, ka jiij waxaa ka mid ah shirkadda safaricom oo inay u guuraan airtel Mm.
iyo telcom aad iyo aad in brookside iyo ay ka guuraan Aha.
waxay dhacba awgeed Sax.
hadda dabcan taageerayaashiisa haddii uu dhaho een, canshuuraha ha bixinina waa siday ugu rabeen iyaguba dad malaayiin dabcan waan ogsoonnahay yuusuf malaayiin taageero ayuu qabaa Mm.
marka waxay arrimahaasi way iska jiraan william ruto een, iyo dowladda iyaguna een, inay arrintaas suurtageli doonin amaba markaasi macquul ahayn hadda kenyaanka markaa fiiriso in dad badan ayaa ka filceliyey dad badan oo aad u fitira badan oo dhallinyaro ugu badan weli waxay leeyihiin anaga oo markaasi aana shaqayn oo mushaarna soo gelin sidee ku suurtageli doontaa in markaasi aan bixinno Een, mush- waa kharashaadkaasi iyo lacagahaasi canshuuraha ah isaguna waxa uu leeyahay id haddii aad qabto Mhm.
waxaa markaasi aad- ay tahay inaad hagaajisato ama aad soo samaysato k r a pin isdiiwaangeli lacagahaasi canshuurahana waa inaad bixisaa bal saaxiibadaen fursadda siin doonaa daqiiqadaha soo socda yuusuf si barnaamijka qeyba uga soo noqdaan iyaguna arrimahaasi aanu ka hadlayno imika ee sogaal ro- ee, markaasi rogaal celinta raila odinga arrimaha markaasi uu ka hadlay maalinkii shalay ka dhawaajiyey iyo weliba waxyaabaha hadda isdul saaran eh, sida canshuuraha ee lagu kordhinayo raila odinga isaguna markaasi uu kasoo horjeedo sidoo kale eedeymaha uu jeedinayo xukuumadda hadda cusub ee Mm.
william ruto iyo weliba u d a ee ka dhanka ah in markaasi ugaarsi iyo argoosi ay ku hayaan xulafadii madaxweyne ee madaxweynihii hore ee uhuru kenyatta george kinoti ee qeybka iyo weliba saaxiibada kale oo iyaguna hadda eh, diiradda saaran ayaanu markaasi ku eegi doonaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada tooska iyo saaxiibada soo beegsan karaan si ay barnaamijka qaybta uga soo noqdaan
waa tahay dhegeystayaasha qaadadka telefoonada aad bay usoo beegsanayaan saaxiibada ee muscabow bal aan siino intaanan siinin aan soo qabto muscab iyo ogolow inaan soo qabto mid kamid adeega qaybta barnaamijka wana shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa mar weliba waxay macaamiisheeda u haysaa adeegyo markaasi ku farxaan macaamiisha macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan ama u heli karaan inay soo iibsan karaan telefoonka casriga ee 4g inay ku iibsan karaan labaatan shii maalin waliba safaricom waxay haatan doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashada wax la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shii maalin waliba fursadan keli waxaa kaga faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi iyo telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshalaha soomaalida dhahda waana macaamiisha telefoonku yahay two g three iyo adeegan adeegan waxaa la dhaha lipa mudhoogo mudhoogo micnaheedu markaas ay tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin karo adeegan tusaale dhegeys markaad haysato telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaalo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub dhegeystayaal Eh, shirkadda waxaa ma iminkan ay ku leedahay ama isgaarsiinta dhegeystayaal googolka ay wax badan kaga baari kartaa waxaana sidoo kale adeegsan karaysa adeegyo in badan markaasi kaa maqnaa waxaa kamid a tilmaamaha qareerada waxaa kamid a googolka waxaa sidoo kale sawirro aad ku qaadan kartaa shirkadda website-da isgaarsiinta safaricom waxaa haddam ay ku leedahay macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new roy brooyin kale fursada lipa mudhoog mudhooga tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddii aad isticmaaleyso telefoonka casri kama faa'iidaysantoto wejiga hore fursada lipa mudhoogo mudhoogo si aad u fiiriso qaraa xidig shan afar afar afar gees kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qaranto waxaad helaysaa farriin kadibna waxaa aadaysa dukaanka kugu dhoway safaricom markaad lacagta hesho waana sida umar- waana sida ugu dhaqsiyaha badan dhegeyste aad ku aadi karayso kadibna waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo horumaraysa ama deposit wax u taqaano halka baaqiga aad ku bixin karto muddo sagaal bilood gudahooda taasi ay fursad markaasi kuu siinaysaa inaad si tartiib ah iskaga bixiso haddii aad fursadan haysanin inaad hesho waxay micnaheedu tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saara dadkaan haysanin fursada casriga dhegeystayaal ama telefoonada casriga ah dhegeystayaal maantaba ka faa'iidaysa fursadan adigoo qaraaca xidig shan afar afar afar gees mise star five four four hash kadibna xulo dhibba mudhowga mudhowga dhegeystayaal saaxiibayaal barnaamijka waxsi wada jira aynu igu daadinaan yuusuf bakad iyo sidoo kale muscab ismaaciil bal iminka qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan saaxiibada qadka telefoonka ugu horsaaka barnaamijka muscaba mar kale haddii xasuusata dhegeystayaasha
waa tahay ee, dabcan qodobo kala duwan dhegeystayaashan la socday ayaanu markaasi kusoo falanqeynay barnaamijka laakiin waxa u weyn aan ku hadlayno waa hadalka raila odinga maalinkii shalay had ayuu hadlay dabcan suudkiisii uu caanka ku ahaa ayuu qabay ee revolutionka waxyaabaha halkaasi iminka uu bilaabayna waa dhaliilka iyo dhaliilada u jeejin- u jeedinayo ruto iyo kooxdiisa ama xukuumaddiisa cusub ee kenya kwanza arrimaha aanu markaasi sida gaarka ugu eegnay waa canshuuraha oo uu leeyahay ma suurtagelayso mana dhacayso waanu ka soo horjeesanaynaa inaa markaasi canshuuraha ay bixiyaan kenyaanka sidoo kale argoosiga uu ku sheegay in ruto iyo u d a ay wadaan is- kaasi oo ka dhana waa dadkii xulafada la ahaa sidoo kalena ugu dhadhowaa mr uhuru kenyatta dhegeystayaal george kinoti iyo weliba saaxiibo kale iyaguna halkaasi aanu ka soo hadalnay oo miiska u saarnaa arrimahaasi aanu markaasi barnaamijka uga hadlaynaa dhegeystayaal ee si ee iyagu idinkuna aad markaasi saaad u aragtaan qodobadaasi uu raila ka dhawaajinayo iyo weliba waxyaabaha markaasi xigi kara iminka maadaama uu leeyahay uuna dhaaranayo uu leeyahay waxyaabo badan ayaa soo socda oo aan ka dhawaajin doonaa maalmaha soo socda mar kale haddii wicitaanadan idinkugu celino eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal saaxiibka ugu hor aan siino waa tahay star fm halow waa ka xumaay dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay dhegeysto kale ayaa inoogu jira star fm halow halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma barqa wanaagsan yuusuf barqa la mid ah
walaale een, haddaan gudagalo magacaaga
yusra faamo haye yusra
Een, walaal horta een, sida ay wax u jiraan nin u hagaajinayo ma lahan haye
dakhliga dowladda ee maxay ahayd wadankeena kuma soo laabtaan haye waxyaalaha laiskaga dhisto oo laiskaga hagaagsadaa haye
haddii kusoo laaban lahaayeen mm.
ee maxay ahayd ee dakhliga intuu orda oo dow- dadka maskiinaha wax looga qaban lahaa ama een, iskuullada lagu dhisi lahaa ama magaalada lagu soo celin lahaa Mm.
heer baan gaari lahayn Mm.
from example hadda een, ani haddaan man- waxaan ka hadlayaa gaar ahaan from gaarisa to mandera Mm.
een, hadda jid ma qabaan haye wixii loogu baahnay oo dakhliga in lagu hagaajiyo ee ugu baahneed waxyaalahaasaa kamide haye haye iskuulladaa kamide waa gart een, maxay aheede agoomaha maskiimaha ah kamide ee Sa- baasariga la bixiyaa kamide sax waxyaalahaasoo dhan ma qabna annaga soomaali haddaan nahay waa yahay ee wadankooda iyon bay wax u qabsadaan ee wadankoodana horumar bay gaarsiisteen dakhligooda iyaga la isku celiyo ma garata sax
annaga hadda soomaali haddaan nahay wixiina soo gaaroo yaroo lasoo qaadanaya hore baa jaabka loo gashanaya oo meelo kale wax looga qabsanaya Mm.
marka een hadday run tahay ee dakhliga in wax lagu qabto hadda diyaar loo yahay
Mm.
Halo.
waa ku maqlaya walaal haa yuusuf hadday run tahay oo wax lagu qaban doono waxyaalo badan ayaa banaanka noo soo yaala gaar ahaan annaga soomaali haddaana nahay na lama qadariyo waa yahay waa yahay sida u aragtaa marka Ee, in marka- lagu darayo arrimahaas dakhliga la kordhinayo qof walboo i d leh inuu bixinayo canshuurta
walaale horta een, dad aan bixin karin baa jirta canshuur oo imanka dheb xitaa shidin karin ma garata waa yahay
laakiin sida sida maxay ahayd meelaha suuqyaha camal sida hoteelada camal sida gawaarida sida mootooyinka sida dadka shaqaysa ganacsiga waa laga qaadi karaa daqli inay magaalada soo geliyaan oo wax loogu qabtana waa way fiican tahay waa yahay ma garatay Mm.
laakiin haddii la dhaha qof kastoo yuusuf oo i d la iga raali noqo waa ciil baan u qabay arrintaasi Een, nin kasto nin kasta oo i d leh canshuur ha bixiyo qofka madaxiisa ha la gado hadday noqoto hooyadii agoonta aheed iyo hooyadii cuuryaanka aheed oo indhaha la-eed yaa u maqan waa yahay
waa isweydiis ma garatay sax
maskiinta aan dabka fidinaynin yaa u maqan iminka qurac ninka heestaa qaba loogu daraa hadda dawladda ee maskiimaha lasoo qoro abaarahay tiri maskiin lama qoreen ninka qurax haystaa qaba loogu dara oo la qorayaa ma garatay aad iyo aad daqli maanta maskiin bixin karo oo maanta yuusuf ow la oran karo maanta waxaa weeyaan qofka kibaandha haysta oo i d heystaa laga qaadaya canshuur ha noqoto shan boqol haddii la yidhaaho impossible ma noqon karto waa tahay
marka een, ani taas arrintaas waan kasoo horjeedaa ani ahaan yusra ahaan dadka kale waxay qabaan iyagaa garanaya waa tahay waa tahay aad hadda waxaa weeyaan waxaa weeyaan hadda een, een, ee, kaar waxaa jira oo oo isbitaalada loo hagaagsado soo maaho n h f
n h i f misaal aan kusoo qaadayaa sax
n h i f kii maskiimaha ma helin dadkii hantida lahaay baa qaatay oo ma garatay oo oo hadda isbitaalada ku aada Waa wallaahi shalay waxaan u taagnaa ilaaha wejigii isbitaalka raamo maama xanuunsanoo sakaraade xanuun baabiye xataa loo waayo cunug yariis eh, ee maxay aheede sanad xataa gaarin oo sideed bilood meelahaas dhalan ee daawo shan boqol keen la dhahay ama la noqo warqadaada la dhaho maskiinaan arkay ma garata n h i f ki xataa sidaasaaba maskiimo loo siin waa dadka maskiimaha badan seventy five percent dadkaan waxba haysaninaa badan wadanka kenya ma garata sax
dad cuuryaamo gaari makoondho ku socdaad arkay oo loo waayay ca- bahashi lagu socon lahaa cuuryaanka loo qaybin lahaa loo waaya aad arkaysaa Waa gartay.
wadamada marka way kala yihiin walaalo wadamo waxaa jirta horumar la gaarsiiyo hay-ado xitaa joogaan annaga annaga ma haysana weriyo ma haysana horumarna waxna gaarsiinayo hay-ado ma haysano soomaali haddaan nahay cagtaana lu- lugtana laga saaray madaxweynaha waxaan baaq u dirayaa cusuban wax badan oo- oo- oo bromisna laga qaaday oo ballan noola qaaday soomaali haddaan nahay oona nagala baxay canshuurta daqliga kenya imaanaysa waxaa waaye waa wax wadanka ho- the all kenyans idaal wax u qabanaysa Waa Een, tahay.
canshuur intaa dadka maskiimaha ka qaadin dadka ha soo aadin dadka maskiimaha waxay bixin karaan ma jirto maanta aad waa mahadsan tahay intaan Yusra.
dadka maskiimaha lasoo aadin daqliga aad wax u qaban lehed safka soomaalida kasoo bilaaban oran lahaa Waa oo tahay.
ku salaam walaal yuusuf thank you aad bay mahadsan tahay gabadhaasi waan oga mahad celinayaa fikirkeeda Eh, dhegeystaha kale aan siino ee qadka ku jira qadka ayaa ka go-ay saaxiibkaasi xigaha star f m halow star f m halow alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
Ah, mascad waan ku salaamay sahro waaye waa kaa qaaday saara soo dhow Waa- waa ku daalnay laakiin kala qaybaya waqtiga hal qof toban labaatan daqiiqa siisanina warta mascado waan maqlaynaa wallaahi maanta aad baan u yaabna ma fahan Mm.
wallaahi mascado madaxweynaha lugtaa lagu dhegan yahay ma fahante waxaad maqli jiray dada roob noqon weyda ma fahante adi waxaa umalaynaa mahamaayaha soomaaliya wax kasta ma taqaanina miyar baa tahay
wax baa ii bilaaban ha laakiin ma wada garanayo Ah, dada roob weyn- noqon weydaa la dhahaa calisaan dad u filanayo in roob badan la heli doono abaarta laga bixi doono dhado wax la dhahaa jiro roob u eg laakiin aan roob badan ahayn waxaan laga dheefayn ma fahan aad iyo aad
marka ruuta wuxuu isu dhahaaye kursiga waxa u fadhiisan doontaa si un un nafaas laho oo xor ah oo calisaan raaxa leh laakiin waxaan umalaynayaa masayga gabar gaaban ugu fadhiyay ma fahan aad iyo aad
wallaahi sida aan maqlino si aan ku farxanay ma aha midda kaleeto ruuta lagumaba dhaleecayn karo waxba ma aadan qaban iyo qof aa xirtay shantii sano oo ugu dambaysa annaga haddar lasoo dhaafay ruuta booska rayluba noogu jira ma fahanta mucaarad lo- oo masalaya ma fahanta Mm.
shantii sano oo ugu dambaysa ruuta xafiis waxaan ba umalaynaa maba qabli inuusa kor u qaadinaan ba umalaynaa waayo waa way dhibkii jiray intii dhowrkii sano ugu dambeeya xafiiska maba uusan fadhin oo wixii dhacay lagulama xisaabtami karo laakiin ani waxaan leeyahay inuu iska firiyaan rajayn lahaa laakiin dadka Mm.
dakhligani waxaan uu ku darayna waa inuu ka yareeyo oo uu dib u fiiriyo nolosha een, dadweynaha dhila wuxuu ballan qaadana wixii uu qaban karo in yar buu fadhiyaa waqti la qabsado maba la jooge wax badan ha iska hagaajiyaan dhila khayr baan ku rajaynayaa waa tahay aad waa mahadsan tahay saara isdhi fikirkeeda aan uga mahad celinaynaa star f m halow Hello, sala- sala- hello, salaam calaykum.
wcalaykum asalaam waraxma waa ka xumahay qadkaa ka go-ay dhegeystahaasi isna dib usoo bigsay aan leenahay waa tahay bal saaxiibka kale ee qadka ku jira star f m halow
Hello, salaam calaykum.
wcalaykum asalaam waraxma
oo waa ku salaamaya mid u horeysa waa kaa qaadi saaxib
Ee, maxamuud salaan axmed baa lidhaha meel fuyulo waxaa jooga balanbalaa korkeeda waa yahay waan kusoo dhaweynaynaa maxamuud ha walaalo waxaa rabaa inaa ii gaarsiisa hay-adaha iyo de-
waa tahay aad baan uga xumahay dhegeystayaasi isna qadka ayaa mar kale ka go-ay bal aan siino dhegeystayaal kale ee qadka inoogu jira iyaguna doonayna barnaamijka qayb ka soo noqdaan star f m hallow
hallo soo dhow waa dhaway saas magacaaga
mascabo shiiraar daahiye waa shiilaar aad baan kusoo dhaweynayaa aad baan ku salaamay adiga iyo ninka le yuusuf bakadba si la mida saaxib
Eh, bal in yar haddaan ku daro Mm,
wallaahi oo maxaan ku raha waxaa la yidhi nin daad qaaday xunbu cuskay sax
dowladda markii maxaan ku raha dadka dhibaataynaysay oo labada kun iyo shan iyo tobankii ah
maxaan ku raha raila asagaa nood istan tagay oo caddaynaya maxaan ku raha dad la duugay oo toban jeer inta la aasay la duugay meelo laga saaray inay jiraan oo xawaal wa- xawaalo maxaan ku raha xawaal wadareedyaha inay jiraan asagaa caddaynaya mm,
codadka ayagaana waa duuban yihiin oo waa yaallaan waa yahay
maxaan ku radaa ii sheeg marka inuu hadda dhaho argosia jiro Mm, horta wax u qalma maaha haye
Eh, ninka la yidhahdo uh, rutona ha hadduu hadda rabo inuu cadaalad sameeyo mm,
cadaaladda laba nin oo hindi oo la dilay iyo nin wariya oo maxaan ku radaa bakistani oo la dilay ma aha waa garta dadku mudan baa jiray oo kenyaan ah oo maxaan ku radaa ii sheeg muslin iyo gaal bale Mm, oo dalkoodii iyo lagu dhibaateeyey waa yahay ayagoo dalkoodii jooga la dhibaateeyey oo maxaan ku radaa maxkamadda aan la geenin ilaa waddanka sharci buu lahaa sax
maxkamadda ayagoo la geynin maxaan ku radaa inta la iska yaa la isaga tashaday haye haye kuwaas horta cadaalad u baahanayn laba nin oo hindi iyo nin kale oo bakistani iyo wax ka weyn baa horta waddanka yaala waa garta hadday marka asaga argos tahay ninkan shalay baa aniga ugu taagnaa hadday tahay Mm, horta ruuto waxaa umalaynaa ballanta uu qaaday waa waxaan umalaynaa waxba kama jiraayaan waa garta nin marka wuxuu noqonayaa ii sheeg aan ballan lahayn sax
ninka la yidhaha reelana mm, horta waa laga guulaystay inuu in laga guulaysto inuu qirto waa sax ilaa wuuba qirtay maxaan ku dhahay inuu horta dadka wax wanaagsan u sheega waa haye oo yidhahdo maxaan ku dhahay dowladnimada iyo nabadda iyo maxaan ku dhahday hala taageera la awalba waa yidhi Mm,
marka maxaan ku dhahdaa ii sheeg duqa marka waxaa leeyahay ha
noloshaada horta un maxaan ku dhadaa iisheeg wuxuu ku dhammaysanayaa macaaradnimo haye asaga noloshiisa maarag mm, macaaradnimo ku dhammaysanayaa waa garta marka waxaa leeyahay marka eedayn waxtari meesha joogta eh mm, dadka ka mudan oo adiga maxaan ku dhadaa jagadan la rabo inay usoo istaagaan shanta sanoo dambe ha oo ninkaan kursiga hay la tartami lahay ha saacigoo booska u banne adiga ritaayarkaada qaado
laakiin inuu wax idiin mucaarada ma doonaysaan miya shiraar inuu wax noo macaarado waa doonaynaa laakiin hadda xilligeeda lama joogo haye maxaa jira dowladda saddex biloodba ma dhisno haye inuu marka dowladda fursad siiyo mm, oo u kaadiyo mm, oo maxaan ku dhahay shacabkii dowladda ay isbartaan mm, oo wasiirada xafiisyadooda la wareegaan mm, oo wixii qaldami iyo wixii saxan labadaba ay arkaan ay ahayd moogta haye haye hadda wasiirada xafiisyadooda ma tegin sax wixii tagayna hadda wax sax iyo qalad midna mayna arkin mm, inuu marka iskala boodo oo maxaan ku rahay xaggaa ku dhufto xaggaa ku dhufto mm, waa laga fiicay wixii inuu kaadiye ahayd oo maxaan ku rahay bal dowladda ka warsugo oo sanad iyo haddii laa maxaan ugu yaraan marka ama lix bilood ama toddoba bilood uu ka warsugo oo yidhahda markaas kadib ballanqaadkii aawe waa tahay aad baa umahadsanta ninkan saaxiib ummadda ma qabat mm, marka waxaad moodaa jidkiisii ahay maxaan ku rahay diidmada oo maxkamadda uu ku cambaaraynaya ha kaas inuu ku taagan yaad moodaa midda ayadadu dadka u qarinaya waa tahay aad baa umahadsan tahay marka marka aad baa idiin salaamaya saaxib thank you thank you shiraar uu mahadsan yahay saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma walaal waa yusra soola
waa kusoo dhaweynayaa mar labaad yusra
haahuna n fikradayda aan kusoo laabtaan dhiibanayaa ay inoo soo koob M- madaxweynaha n maxay ahayde horta midka ka degay shaqada mm, asaga inuu wax carqabadeeyaba ma ahayn ma garata waa kuma
waa madaxweynaha hadda ka degay ee Uhuru, ya.
ruuto ahayn maa kan kale uhuru haye uhuru muxuu carqaladeynayaa
uhuru inuu ninka uu cadaadiyo oo maxay ahayde uu sidaa u cadaadiyaba ma ahayn waa yahay
waayo asaga xaqii lagu lahaa ee soomaalida ku lahayd nooma gudin waa tahay maxuu idiin qaban waayey uhuru wuxuu noo qaban waaye iminka hadda annaga jid nooma hagaajinin waxyaalaha aan lahayno xaqayna ahay oo ku lahaynay maxay ahayde baarlamentiga ku lahaynay numa mana siinin ma garata haye waxyaalo badan uu noo qabaninaa jirta asaga toban sano hayay shaqada mise waa beentay mise way ka badan tahay waayahay toban waayo
asagoo tobanka sano haayay walaahi hal wax oo maanta soomaaliya u qabtay la leeyahay weli ma arag laakiin hadda inuu isagu- noo
Mm.
yaawna waqtigiisa waa dhammaaday u- uhuru hadda waqtigiisa wuu dhammaaday yacni dhaliishiisa horaanba tusayaa mid hadda cusuban ee iminka korsi inuu fadhiisto la rabay inuu cadaadiyaba ma ahaynba laakiin hadda asagaaba wax soo samayn laha waxaa la yidhi ma garanaysaa Mm.
ritiga hore ritiga dambe saanqaadkiisuu leeyahay ma garata haye haye
asagii horeeto hadduu wax samayn lahaa Mm.
kan dambeeto ooba ka sii yar uu- uu- uu- sidaa camal buu samayn lahaa ma garata laakiin qof walba isaga ayaa een, wata mashruuciisa iyo eh, maxaa la dhihi jiray een, howlihiisa isagaa wata marka qofka hadduu xumaado Ani lama hadda- xumaanayo ani hadda duqur Ray- rayla inuu uu soo galo maba rabinba waayo wiilkan yar aan ba- aan ku kalsoonahayba inuu soo galo Wiilka waa soo Weligaa galay.
annagana waxba nooma oodan Waa Ruto, tahay.
ma garatay Waa tahay. Thank you, laakiin hadda Wiisla.
ina madaxa looga istaaga ma rabna in madaxa looga kaco maskaxdiisa wax ka hagaajiyaan rabna qofka haddee haddii la cadaadiyo maskaxda jaam laga dhigo wuxuu samayn lahaa xataa garan mahayo ma garatay waa tahay aad baa umahadsan tahay yusra mahadsan tahay mar kale star f m Hello, hallow salaam wacalaykum asalaam waraxma waa cusmaan walaa iska joogo cusmaan waa kusoo dhaweynaynaa salaam ana marka oo mascaba aad iyo aad horta mid sameeya fadlan yaa mid sameeya horena markada oo yiri haye haye dadka la kala xaq siiya oo nin walba iska hadlinaya adaacadda dadka waa qaybiya aniga hadda ma badinayo waa tahay waa tahay aa- ta- aad baa umahadsan xuquuqdana tahay ha la ilaaliyo qof baa kusoo noqonaya shan jeer qofna maanta dhan buu maxaan rabaa raadinaya waxaan waa tahay waa tahay cusmaan ka faa'idaysta hadda anigu sad afar kalimaan kusoo koobaya mhm
horta mid waxaan u sheegayaa dadka waqooyi bari waqooyi bari inaa meesha degta ee dawladda ma dhigin Mm.
xildhibaankii way leeyihiin eh, madaxda way leeyihiin wasiirada way ku jiraan dawladdana dakhligeeda way siisaa sax gabadha walaashay horta inay ogataal rabaa yusra ah Mm.
waxa wax qabsan lahaa waa dadkeeda maaha ee dawladda ma aha waa garta dhaqaalaha waqooyi bari afartan iyo toddoba kuntay qaataan way qaataa sax jidka ninka samayn lahaa ceelka kuu qodi lahaa waa ninka adiga meesha laga soo doortay aad joogto Mm.
dawladda way ku siisaa dakhliga mashruuca adaa kala imaan karo aad iyo aad saalka iyo dadka curyaanka iyo budgetka meel walba xadis baa ka furan yahay ay- ayaga ay kusoo baxaan cuno sax dawladda way ku siisaa Mm.
waxaad kugu jiifo oo na dilay waa dadkanaga meesha laga soo doorto oo madaxda ah waa yahay min madeeraha ilaa gaariso nin walba asaga dinta wax u raadsadee Mm.
gobolka inuu horumar gaaro oo wax u qabta ma doonayo sax horta taasaan ka leeyahay mid midda labaad rayla Mm.
rayla waa un dhibwade waxba hadda dal uma soo kordhinaayo rawtona daraad baa la doortay waxaa fiicnaa dee lix bilood ama sanad ka gaaray uu iska aamuso waa garta
dalkana mar doonayo asagoo horta weli maba qirani in laga reeyay moogta maya maya ma dawladda aaminsan ruuta lama shaqaynaya wuu yidhi maxaa soo ka yidhi maba aqoonsanay oo lama shaqaynaya waa ka yidhi sax
weli ma qiran in laga shaqeey dawladda lama shaqaynayo afkiisa la taaganya soo ma aad iyo aad waa ninka yidhi haddaan anigu waraadka joogan aqbal ma aha wey haye waxaa weeye eh, rayla dadka dhibkaa ka daayo midda kale waxaan la yaabanaya xisbiga hadda uu hortaagaya weli oo hadda madaxnimo iyo khibrad u raadsanayo marka waxaan dhihi lahaa dalkana nabad allaha noogol laakiin waqooyi bari dadkeeda ku jiif dakhliga kiya way heshaa afarta dodoka intu waxlasiiya way qaadataa laakiin waxaa baabiya dadkeeda asalaamu wacalaykum calaykum asalaam aad baa umahadsan yahay cusmaan star f m hallow halo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma Eh, waan ku salaamo walaal waa kaa qaaday saaxiib Wa- waa cabdi oo joogo magaalada gaarisa town soo dhow cabdi
Eh, nin fikirkii haddaa ka dhiibto Mm.
eh, museygan rayla aanu maarka waxaa inuu hadleenayo haye
Eh, waayo waxaa waaye dowladda haddii ayada shub laga dhaho haa siday rabtay wax maamuli ma ogtahay waa garta
marka in lala socdo dhaqaaqeeda oo idilba horta ma xun haye marka rayla aad buu kenyaanka wax aad u hayaa lama arka ma oji haye
marka mister rutona Mm.
ballanqaadihii hore asagoo tillaabada uu qaadaa lahayn haa iyo aminkan canshuur iyo laba iyo toban balaayo aana bixin karin buu fooda noo geliy samo anakoo abaar ay ku jirno oo iska dhibaataysan waa garta
markay dee anakaa dhibaataysnayn dhibaato horena baa qaadi karnaa haye haye maya si taa wuu ku qaldayn Mhm.
kolleyba kenyaanka inayna ka yeelayn baa umalayn sax
marka waan arkaynaa mid ilaahay- mid qaa- qabilaana ku dhameeye laakiin ruto waana saa arkaya raila wuu saxsan yahay ee rutona meesha canshuuraha uu kordhinaya uu ku qaldan yahay ee kaarka dhaar uu soo hadal qaday uu dhahaa haja ee dadka wala qaatana taa wuu ku saxsan sax marka mucaaradka ma fiicna mucaaradka ku jira leey raila ane aad baa mahadsan tahay garbaashka ku haya ninka thank you cabdi wuu mahadsan yahay
cabdi aad ayuu mahadsan yahay muscab nu mahadsan yahay saaxiibayaal aad baad mahadsantiin dhammaantiin la socodkii la jaanqaadka idaacadda star f m codta gobolka qoybare saaxiibayaal yusuf bakadi muscab ismaaciil ee si wada jir barnaamij ku daadaynayeen gabadh dhowna waxaad maqli doontaan war wixii dalkii dibadda inaga soo gaaray dhegeysta laakiin inta ka hore war saaxiibada waxaan ka codsanayaa inay ii ogolaada inaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka oona shirkadda isgaarsiinta airtel dhegeystayaal haddaba airtel ma isticmaashaa haddaba airtel hormuudkaada ma yahay airtel hadda ayaa waxay ku keentay adeega xawliga dheer ee four g airtel haatan waxay sii xoojinaysaa adeegyada four g oad ka helaysa soomaalida kala duwan ama deegaankaad ku sugan tahay meelaha aad joogto fogfog ayaa ka helaysaa dhegeystayaal guud ahaan dalka adeegan four g wuxuu markaasi ku siin adeega dhegeyso mid fudud oo si wanaagsan qofka u isticmaali karo dhegeys mana socota in airtel uu yahay mid aad awoodi karayso oo aad si- oo aad ka helayso faa'iidooyin fara badan maanta ku barqadka airtel adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar geys haddaad muuqaal ka daawanayso qaybta youtube-ka ma aha mid markaasi kaa go-ayo kaa istaagayo haddaad wax soo dejisanayso sidoo kale kuma dhibayo waayo maba mid markaasi culaysa dhegeys maanta ku barqadka telefoonka casriga airtel tag laanta kugu dhawa airtel soona qabso lafta airtel four g adigoo qaraaca xidig saddex saddex afar afar geys dhegeystayaal waxaaba intaasi kusii dheeragaysa inaad eh, aad ka faa'iidaysan karto faa'iidooyinka shirkadda isgaarsiinta ee tilmani ay ku hayso oo si bilaasha lacag aad ugu diri karayso meesha doonto adigana lagugu soo diri karo waxaa sidoo kale aad u diri kartaa shirkadaha kale isgaarsiinta markaad wax iibsanayso waxaad ku bixin karaytaa- eh, ku bixin karaysaa adigoo adeegsanayo sim karkaga airtel shirkadda doontaba haba ahaatee doon sidaa doontana ugu adeegan karata internetka airtel ee four g airtel wuxuu kaa caawinayaa inaad daawan karto waxyaalo fara badan qaybta youtube-ka instagram-ka telegramka facebooka whatsapp-ka eh, waxyaalo fara badan qofkan laga yaaba in, in, in badan uu hamuun u qabay laakiin uu la-a hadda uu helay dhegeyste qadkana lagaa sixiyay lagaa hagaajiyey oo sidaa doonta markaasi lugaha isku dulsaaran doonto ah, lugu- lug- ah, sidaa doonta lugaha isku dulsaaran karta dhegeyste haddaba sidaa in dabcan waxaan leenahay ka faa'iidaysa- hadda- saaxiibada waxaan leenahay ha ka faa'iidaystaan shirkadda isgaarsiinta ayaa tele four g dhegeysta koran si wanaagsan aad uga faa'iidaysan karaysa adeega four g waa markaad leedahay telefoon casri ah maanta soo iibsa telefoonka smartphone helqadka wanaagsan ee tel dhegeysta oona qaraac star three three four hash ama xidig saddex saddex afar afar gees kadibna ku biro shirkadda isgaarsiinta ee tel bal iminkaan soo qabta mid ka mid a adeega qaybta barnaamijka ha dhegeysa waana shirkadda isgaarsiinta ee safaricom shirkadda safaricom ayaa mar waliba waxay macaamiisha u haysaa adeegyo wanaagsan oo ku farxaan macaamiisha safaricom waxay haatan fursad u helayaan inay soo iibsan karaan telefoon casri oo four g aad ku iibsan karta labaatan shilin dhegeystayaal safaricom waxay hadda doonaysaa in macaamiisheeda ka faa'iidaystaan fursadaha internetka sida waxbarashadii waxa la midka waxaa hadda dhegeysa aad iibsan kartaa telefoonka cusub ee new new raybro waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shilin maalin weliba fursadan ayaa keli waxaa ka faa'iidaysan karaa dhammaan macaamiisha isticmaala mulika muizi telefoonka kenyaanka u yaqaanay kabambe tooshalaha soomaalida dhahdo waana macaamiisha telefoonka 2 g 3 g 4 g adeegan waxaa lalaa lipa mudhoogo mudhoogo micnaheeda markaas ay tahay in qof kasta si tartiib tartiib iskaga bixin kara dhegeystayaal tusaale dhageys markaad hayso telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karayso waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo fara badan sida markaas inaad ka barato xirfadaha cusub googleka wax kaga baari kartaa waxaanaad eh, waxa aad eh, adigoo doonayso waxaad kasoo kala adeegsanaysa adigoo doonaysa telefoonka waxaad u adeegsan kartaa waxyaalo fara badan adigoo gurigaada joogta xitaa kaga shaqaysan kartaa oo isticmaali kartaa tilmaamaha qariirada googleka google map waxaa loo yaqaano sawirro qurux bansan oo telefoonkaad ku qaadan kartaa waxaa markaas arkaysa saaxiibo fara badan oo ka faa'iidaysta fursadda shirkadda isgaarsiinta safaricom ee telefoonkan cusub ee new new ray broa waxaana ka mid ah sida gabdhaha inay ka bartaan cuni- karinta cunnada noocyada kala duwan ee- ee dabcan iyo ilaalinta xaajiyadu xaaj- xaajigooda ayaa cunno macaan u kariyaan oo laga yaaba in mararka qaar ay ragga ku- ee kugu cil qabaan ama ay kugu dhib qabaan hadda waxaan ku leenahay maanta youtube-ka booqo ka baro adigoo telefoonkaasi adeegsanayo mise telefoonkaasi soo qaadanayo wax badanna kaga faa'iidi karta kaga baran karta dhegeyste waxaaba intaasi kuu sare dhegeysta inay inta waqtiyada dugsiyada furan yihiin mise xiran yihiin in caruurta cashirada ay ka faa'iidaysan karaan qaabka onlineka waxbarashada qaabka onlineka oo casharada markaasi dig- dugsiyada em, kuwa layliga em, dus- dugsiyada lagu soo dhiibo dhegeysta madaariis iskuulada iyo sidoo kale dugsiyada dhegeysta macaamiisha waxaa laga doonayaa inay fiiriyaan inay u qalmaan telefoonka new new raybro iyo in kale fursada lipa mudhoogo mudhooga tan micnaheedu waxay tahay in haddii aad isticmaalayso telefoonka casri kama faa'iidaysan doonto wejiga hore fursada lipa mudhoogo mudhoogo si aad u fiiriso qaraac xidig shan shan- waa afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulo lipa mudhoogo mudhoogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa fariin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhaway safaricom marka lacagta hesho waa in sida markaas u dhaqsiyaa badan halkaasi aad ku aadaa kadib waxaa booq- waxaad bixinaysaa lacag shan boqol oo hormarisa halka baakaad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ayaa fursad kuu siinaysa inaad si tartiib ah markaas iskaga biso haddii aad aad markaasi fursad u haynin inaad hesho waxay micnaheedu markaas tahay inaad haysato telefoon casri ah waxaana diiradda la saara dadka aan haysanin telefoon casri ah qaraac xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xulalibaa mudhoogo mudhoogo dhegeystayaal gabagabadii barnaamijkaa soo gaara saaxiibayaal yuusuf bakad iyo muscab ismaaciil daqiiqada yaroo kooban ayay noo soo hartay sagaal daqiiqa kadibna barnaamijkaa soo xirana eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysan iyadoo saaka diiradda ku saarana kaga hadlayno dabcan iminkan soo- dabcan raila oo si da- adag markaas oola hadlayo xukuumadda william ruto kuna dhaliilayo arrimo markaas iminkan soo shaabaxaya kamid tahay dhegeystayaal eh, ha- dabcan handadaada iyo weliba argoosiga uu shalay markaas kaga hadlay raila odinga sheegayo in markaas u soo jeestay shakhsiyaadka saraakiisha ciidamada booliiska dhegeysta siduu halka siduu qodobada markaasi ama hadaladiisa shalay uu ku faahfaahinayay waxaa hararaha ama gadaal markaasi ka taagnaa gabadha markaasi eh, madaxweyne ku-xigeenka wakhtigaas usoo xushay azimiyo Eh, mada karuway sidoo kale eh, stephen closo misoka xildhibaano iyo siyaasiyiin markaasi asaga la xulafa ah azimio waxaana markaasi sheegayaan inay dhaliilayaan wax weliba oo qaldan oo markaasi nidaamka dastuuriga ka baxsan mise nidaamka shacabka ka baxsan oosan dabcan faa'iido iyo dan ugu jirin inay ka horma inay ka hor imaanayaan sidoo kale ka biya diidayaan waxaana sheegay oo ka mid ah dhegeysa dhanka canshuuraha oo madaxweynaha markaasi sheegay in markaasi dib u eegis lagu sameyn doono ama dakhliga wadanka soo galo sheegana in cid weliba markaasi f- laga qaadi doono canshuuro laakiin taasi hadda waxaa ka hormaanaya diidanna ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga sida caadada ka ahayd ama caadada ku ah raila oo ayaa markaas in badan xukuumadda markaas markaas aad u cambareeya dhaleeceeyaa dhegeystayaal oo sidoo kalena ku macaarada waxyaalaha markaas ay soo bandhigaan taasi oo ay ku- ay ku- ay ku tilmaamaan kuna sheegaan inay tahay mid aan marnaba loo o- dabcan loo dulqaadan karin shacabkan isan u dulqaadan karin iyadoo hadda culeysa fara badan sida uu hadalka u dhigay ee du- dabcan dulyaalaan ee ka mid ah sicir bararka iyo nolosha maciishada wadanka markaasi ka taagan dhegeysa arrimahaasi ayaa saaka barnaamijka ka- kaga hadlayna dhegeysa hadda ma tahay waqtigii markaasi la dhaliilayay sidoo kalena la duldhigayay ee- ee- eedeemaha ee markaasi xukuumadda ruuto dhegeystayaal hadda Ru- raila odinga oo markaasi doonayo in uu si fiican hadda ilkaha u soofeysanayo uu doonayo in uu markaasi ku kala dhigdhigo xukuumadda william samuel ruto eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa qada- qadadka telefoonada sida tooska dhegeystayaasha saaxiibada qa- uga qayb qaadanayaan dhegeystayaal waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka telefoonada saaxiibada hadda marka lagu celiyo waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal goorrow barnaamijkan soo xiri doona haddii eebaha raali ka noqdo waxaana maqli doonta barnaamijka madasha iyo faadumo laki laakiin inta ka hore daqiiqadaha yare kooban inoo soo hartay saaxiibada ayaan siinay bal fikirkooda aragtidooda dhegeysta haddaba ma ma tahay waqtigeeda sidoo kale ma tahay in waqtigan oo hadda doorasho laga soo baxay in markaasi ha- dowladda xukuumadda oo markaas cusuban in la kala dhigdhigo dhegeystayaal ilkaha sidoo kale ru- sida hadda raayila uu sheegayo inuu markaasi ge- saftiisa galku kala baxayo uuna doonayo in waxyaalaha markaasi lidiga ku ah waxyaalaha markaasi dadka shacabka ee culays ku keeni karo in marre uusan u dulqaadan karin dhegeystayaal waa raila odinga sida shalay markaasi oo dabcan warbaahinta u xaqiijinaya dadka shacabkana uu u sheegaya dhegeystayaal wala iminka dhegeystayaasha muscabsiinaynaa bal een, iyadoo saaxiibo fara badan barnaamijka saaka ka qayb qaateen aragtida markaas ay ka kala dhiibteen laakiin saaxiibo kale ayaa markaas noo dhiiban iyadoo eh, dabcan eh, inkastoo eh, eh, dad waxaa jira muscabo eh, siyaasadda aada u fahamsan eh, sidoo kalena fahmaya meesha wax u socoto mis- iyo sidoo ay hadalka u socdo iyo weliba usha meesha u socoto dabcan waa dareemi karta markii lagu leeyahay een, hadda mucaaradnimada markii lagu leeyahay seebtu galka markaas kala baxaya waxaa loola jeeda mid mid markaas uu uu ku dhufanayo ma aha laakiin waxaa leeyahay mid uu markaas ku handadayo sidoo kale uu ku cabsinayo xukuumadda william ruto waa sida markaas hadaladiisa shalay laga dhadhansan karay eh, si adagna markaas uga hadlayay maba gabada in badan hayla Mhm.
waa tahay eh, yuusuf oo saa sheegta dabcan eh, waa arrin markaasi hadda cusub hadda ayna bilowdeen eh, raila waan ogsoonnahay waa uu maqnaa maalmihii lasoo dhaafay safaro dibadda iyo weliba eh, sida uu sheegayna siinyo kooban ayuu ku jiray laakiin hadda wuxuu leeyahay Up of nin- healing.
nin firfircoon ayaan ahay uu leeyahay adeegan dhallinyarada ah anaga kaa enerji badan weli awood ayaan hayaa xitaa hadda waxaa la leeyahay ma waxa uu geli doonaa ololihii labada kun labada kun toddoba iyo labaatanka ayuu markaasi bilaabi doonaa xataa isaga hadduu tartamayn dabcan waxaan ogsoonnahay dad badan ayaa hoostiisa jooga oo markaasi sugaya in loo dhiibo qorigaasi isaga uu iska dhigi doono laakiinse hadda si guud arrimaha maanta miiskii noo saaranaya waxa uu noqonayaa een, eedeymahaasi raila odinga uu imika u jeedinayo xukuumadda cusub xukuumadda way cusub tahay yuusuf laakiinse isagu waxa uu ka hadlaya waxay tahay hadallada uu ruto sheegay ayuu dhaliilayaa laakiin ma ahan waxba ma aadan qabanin ma lahan waxbaad qabatayna ma lahan laakiin waxa uu leeyahay waa canshuurta ayaad doonaysa inaad dadka ku kordhiso waxaad doonaysaa inaad ka argoosato Eh, sida harakaba la arko in eh, shakhsiyaadka uhuru u dhawaa iyo waxyaaba lamid ah oo waxyaaba markaasi uu ka hadlayo bal dhegeystayaasha ugu dambe ayaan siinaynaa fursadda ilaa laba iyo saddex dhegeysintaan ka gaarno eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada ay dhegeystayaashu soo beegsan karaan si ay qeyb oga soo noqdaan barnaamijka saaxiibada ugu dambe ee qadadka ku jira haddii aanu siino fursadda star f m hello hallo star f m waa tahay aad baan uga xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa markaasi ka go-ay waxaa moodaan dhegeystayaasha qadka isku ciriirinayaan aadna u tira badan yihiin bal saaxiib kale haddii uu ku jiro haddii aan siino yuusuf gabagabadii aanu ku sisiqeynaa sidoo kale daqiiqadii ugu dambeeya barnaamijka si ay fikradahooda uga soo dhiibtaan dhegeystayaasha qodobka markaasi maanta barnaamijka inoo saaran oonu kaga hadlayno dhililahaasi cusub rayla odinga uu jeedinaya xukuumadda markaasi william ruuto iyo weliba arrimahaasi imika star f m hello asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmat ullaahi wabarakaatu waa daawud khaliifo lagdheeraa jooge waktigii idinkaa dhamaystay horta waxay soomaaliya waxay tidaahaa xug waran xilkaa ma furto haye intaad xug waramayseen baad horta waktigii dhamaysateen annaga saacadba nooma soo harin waayahay kaa- gacmihii un baana daalayn waad raalli ahaaneysaan in yar haddaan mucigeyga yar fuuroon dhiibo waktiba ma haystie rayla dantiisa ha qabsado markan haye
dan kenyaaniga baa la rabaa dawladda way dhisan tahay ruuto dan kenya ay leedahay inuu qabtaa la rabaa waa garta
rayla maalin walba anigu dantaydi u waxa u- wixii kol ra-iisul wasaarenimu helay kolla wax kaluu helay wixii unbuu dooni hayaa laakiin waxa uu ka hadlayaa hadda dan iyo calooshiisa ma ahan adiga kenyaanka iyo adigaan ku hadlayaa buu leeyahay wax danoo annaga uu noo qabanayo ma jiro madaxweynaha unbuu rabaa inuu lagu qabsado shantii hore sidii lagu saxariiriyo unbuu rabaa inuu haddana in la geliyo haye ani waxay ila tahay ruuto waddanka wax u qabto haye odaygan hadalkiisa iyo badiisa ha ka baxo waa tahay canshuurtan kenya maxaan bixin karnaa iyo ama bixi ama ha bixinin laakiin muskiilad sokore ninkii masaakiin oo soo galka canshuur baa la socotaa haye taa waa waxa iska caadi oo nin walba wuu bixin hayaa waxaa laga hadlaya taas ma ahan laakiin lacag gooni aad bixinaysa adiga canshuur ah
oo qofkii la saaraya aad iyo aad
taasay dawladdii iyo dadkii lasoo doortay iyo madaxweyneha ka dhexaysa rayla wax qusayso asaga la weydin ma lahee duurkiisa ha iska gala egan dantiisa ha qabsada anisay ila tahay wey waktiguu naga luminin aad waa mahadsan tahay daawud waa tahay dhegeystahaasi xiga qadka ayaa ka go-ay waa maqlaysaan dabcan rayla duurka hagal ayaa leeyahay dhegeystaha ugu dambaan siinana yuusuf ee qadka ku jira star f m hallow hallow dhegeyste wacalaykum asalaam waraxma waa fiicanna soo dhow magacaaga
magacayga waa nuur maxamed saytuul halkee joogtaa codka sare u qaad nuur
hilib hilib geylab waayahay barnaamijku waa la socotaa waa ka gudbaya aad buu mahadsan- dhegeystahaasi dhegeysta ugu dambeeyaan fursadda u siinna ayuu ahaa dabcan hal dhegeysta ayaan markaasi kusoo gabagabaynaynaa star f m hallow hallow raadiyaa ka dheerow ka gudub yuusuf halkaasi aan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka yuusuf waa tahay masxab aad baa mahadsan tahay dhegeystayaasha si way mahadsan yihiin kasoo aan arkay dhegeystayaal aad u tiraban soo qa- kasoo qayb qaadan laakiin waqtiga ugiis ma waqtiga ugeed ayaan halkaasi kusoo afmiray barnaamijka laakiin dhegeystayaasha waxaan u sheegaynaa inaan iminkan aan markaasi fursad u siinayna saaxiibada ah, dabcan haysta ama aan haysanin telefoonka ah, cusub ee new new bro haddaba shirkadda safaricom waxay mar weliba macaamiisha ku- ku haysaa adeegyada wanaagsan ay ku farxaan dhegeyste macaamiisha safaricom waxay hadda fursad u helayaan inaad soo iibsan karta telefoonka casriga ah ku iibsan karta labaatan shii maalin wal safaricom waxay hadda doonaysa in macaamiisha ka faa'iideystaan fursadaha internetka waxbarashada wax la midka waxaad dhegeysaad iibsan kartaa telefoonka cusub ee union roiber waxaadna ku iibsan kartaa labaatan shilin fartoodana keliga waxaa ka faaidsan karaa dhammaan macaamiisha isticmaalan weli kamuisi telefoonka kenyaanka u yaqaanin kabame toshiraha soomaalida dhahdoona macaamiisha telefoonka iyo tuji tirji adeegan waxaa la dhaha lipa mdhogo mdhogo micneed markaas ay tahay in tartiib tartiib qofku iskaga bixin kara soo deg dega sanbuuqi u qabin tusaale dhegeys markaad hayso telefoonka casriga internetka aad u isticmaali karto waxaa kaga faaidsan karaa waxbarashada ee waxaa kaga waxyaalo fara badan ah, sida in markaas inaad ka barto xirfadaha cusub googolka wax kabaad kaga baari karta waxaad sidoo ku adeegsan kartaa telefoonka waxaa u- u adeegsan kartaa inaad markaas gurigaada kaga soo shaqaysato sidoo kale aad u isticmaali karto tilmaamaha qaraarda googolka sawir aad ku qaadan karto waxa lamid waxaa la kulmay waxaa arkaysa dad fara badan oo la kulan oo ka faa'iidaystay shirkadda isgaarsiinta safaricom qaybteeda dhegeystayaal ee telefoonka new neon raybro waxaana ka mid ah sida gabdhaha markaas inay ka bartaan karinta cunada noocyada kala duwan ilaan xaajigaada marka qaar oo lagaaga baahan yahay in wax fiican aad u kariso laakiin u adeegso qaybta youtube-ka wax badan- wax fiican halkaa ka bara dhegeystayaal qaybta online-ka ayaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal oo caruurta wax kaga baran karaan kaga faa'iidsan kara kuwa jaamacadaha kuleejyada macaamiisha waxaa laga doonaya inay firiyeen u qalmaan telefoonka new new raybro in kale fursada liverpool dhogo muddo tani waxay markaasi micnaheedu tahay haddaad isticmaalaysa telefoonka casriga ma faa'iidaysanta wajiga hore fursada liverpool mudhogo mudhogo si aad ugu fiiriso qaraax xidig shan afar afar afar kadibna xolo liverpool mudhogo mudhogo haddii aad u qalanto waxaad helaysaa farin kadibna waxaad aadaysaa dukaanka kugu dhaway safaricom marka lacagta hesho waana sida markaas ugu dhaqsiyaha badan aad ku aadi karto kadib waxaad bixinaysaa shan boqol oo horumaraysa halka baaqi aad ku bixinayso muddo sagaal bilood gudahooda taasi ee fursad markaasi kuu siinaysa inaad si tartiib tartiib- tartiib tartiiba markaasi kaga bixiso haddii aad markaasi fursad u haysanin inaad hesho waxay markaasi micniheedu tahay haddii aad haysato telefoon casri ah waxaana diradda la saaraa dadkaan haysanin fus- telefoonka casriga sida aad u ogaatoba waxaad he- waxaad qaraaci kartaa xidig shan afar afar afar gees ama star five four four hash kadibna xuloli pamudhogo mudhogo dhegeystayaal waad ku mahadsantiin la socodka dhegeysta idaacadda star fm codka gobolka qeybar saaxiibada shukran shakuran shukran jaziilan jumco wanaagsan dhammaantiin haddii iminkan dabcan gabagabadaan soo gaaranay waxaanu isku rajaynaynaa kheyr biidnillahi tacaala waxaa inoo balanaa maalinta berito arrimaha gobolka qoybari inta ka hore shukran shakuur wa shukran jaziilan dhammaantiin haddaad ku sugan tahay nairobi hal ibar shan dhibic sagaal haddaad mombaaso ku sugan tahay hal ibar saddex dhibic shan haddaad gaarso dhadhaab iyo sidoo kale tanaariif ama salaan aad ku sugan tahay sagaashan toddoba dhibic hal haddaad wadjeer iyo habasweyne iyo agaarkeeda ku sugan tahay sagaashan toddoba dhibic saddex haddaad maneera ku sugan tahay beled xaabir ramu iyo sidoo kale suufta iyo weliba lafi waxaad dhaga dhegeysanaysaan sagaashan toddoba dhibic shan haddaad sidoo kale ku sugan tahay masaabit iyo mooyaale sideetan toddoba dhibic toddoba haddaad isyelo balambala iyo madogaashi iyo meero aad ku sugan tahay waxaad naga dhegeysanaysaan hal eber laba dhibic saddex dhegeysta ama muqdisho waxay saaxiibada naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic eber saaxiibada mahadsantihiin saaxiibada ka qayb qaatay fikirkooda arintooda markaasi ka dhigtay barnaamijka kuwa iminka soo beegsay kuwaas eh, dabcan u suurtagelway say usoo qaraacayeen gacanta ku- ku daashay waan ka raaligelina waqti kale ha ka badan dhegeystayaal kuwa ayagana suur- u suurtagelwaysa kuwa eh, ka qayb qaatay fikirkooda kuwa aan ayagana markaasi na dhegeysanaya marna aad dabcan mawjada iska bedelin ayagana saaxiibadaasi aad bay u mahadsan yihiin dhegeystayaal inta ka hore sidaas nabadgelyo saaxiibayaal dhegeystayaal waad ku mahadsantihiin mar waliba saaxiibada halkan wehelkan ku noqonay ilaahayna ma kala geeyo saaxiibayaal jimco wanaagsan ragga waxaan leeyahay bal iminkan kalab qaata oo bal eh, qabaysto oo dharkiina quruxda badan xir- xirta kabdina masaajidka usii dhacdhaca haddii haddii camal howlo kale aada hayin dee hablaha maxaa ka ag hayaysa orad xilliga masaajidka gal oo akhriso kitaabka qur-aanka adkaarta waa degniina u diray saaxiibada iminkan meelaha qaar iska fadhiyo ama guryaha iska fadhiya nageysanayo bal dhankaasi masaajidka udhi usii dhaadhac raadiha wax yar un ilaa salaada laga soo baxayo dhegeystayaal duhurka dhegeystayaal inta ka hore sidaasi nabadgelyo